رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان suuratu raxmaan ayaan kusoo dhex jirnay aayadda lixdan iyo labaad ayuu darsigani ka bilaabanaya waa tii laba qaybood loo qaybiyey boosaska ay gelayaan dadka jannada iskale qoladii horaa laynoo horumariyey oo lanoga warramay laba janno oo dahab ah inuu mar walba leeyahay jannooyinkaa wixii dhex yaalayna waa laynoo sheegay qaybtaas waa qaybta loo yaqaano jannooydankaas iska leh waa qolada la yidhaahdo saabiqiinta ee suuraddaa inoo soo socota lagu sheegi doono waasaabiquuna asaabiquuna ulaa'ika almuqarabuun horeyna aan usoo marnay uma awratna alkitaaba aladiina istatayna min cibaadina fa minhum zaalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum saabiqun bilkhayraat marka dadkaas saabiqiinta way dadka iska leh labadaa janno ee laga soo sheekeeyey waana dadka wixii waajibee ilaahay saarayna gutay wixii xaaraamana ka fogaaday waajibaadkana ku daray sunnooyinkii iyo mustaxabaadkiiyo nawaafisha ku daray xaaraamta ka tegitaankeedana waxay ku dareen wax alla wixii makruuhee shareecadu necab tahay walow xaaraanba yuusan gaadhsiisan naamina way iskaga tageen dad darajadaa joogoo aada u sarreeya wey labadan janno ee hadda halkan ka bilaabanayana waxaa iska leh nimanka loo yaqaano asxaabulyamiinka horeyna aan ugu soo marnay in muqtasid lagu magacaabay almuqtasiduun waxaa asxaabulyamiinkaa gelaya qaybta harka aan kusoo marnay fa minhum haalimun cusaatu lmuwaxidiin mu'miniinta kuwoodii cusaada ee dembiilayaasha ah halkaasay soo gelayaan asxaabulyamiin bay gelayaan suuraddan inoo soo socotay suuratu lwaaqicana waata ku bilowday fa asxaabu lmaymanati ma asxaabu lmaymana qoladaasaa marka iskale rabbi wuxuu yhi marka subxaana watacaala wamin duunihimaa labadaa janno ee horay loo soo sheegay sokodooda waxaa ahaatay jannataani laba janno fabiayi aalaai rabbikumaa rabbigiin nicmooyinkiisa teebaa tukadibaani beeninaysaan insigiiyo jinnigiiyo mudhaamataani labadaa beeroodi mudhaamataani laba madmadow wey ee fabiayi aalaai rabbikumaa rabbigiin nicmooyinkiisa teebaa tukadibuuna beenin tukadibaani beeninaysaan fiihimaa labadaa janno dhexdooda waxaa ahaadee caynaani laba ilood nadaakhataani oo butaacaya oo burqanaya ee fabiayi aalaai rabbikumaa rabbigiin nicmooyinkiisa teebaad tukadibaani beeninaysaan insigii iyo jinnigii o fiihimaa labada beerood dhexdooda waxaa ahaaday faakihatun khudaar iyo wax lagu faakihaysto wa nakhlun iyo geedo timir ah wa rummaanun iyo rummaan ee fabiayi aalaai rabbikumaa rabbigiin nicmooyinkiisa teebaa tukadibaani beeninaysaan fiihinna jannaadkaa dhexdooda waxaa ahaaday laba jannay ahaayeen haddana waa la jamciyey sidii horeo kaleetay la mid tahayo waa kaan soo marnay fiihinna qaasiraatu tarfi haddana fiihinna baa halkan la yidhi khayraatun xisaan fiihinna waxaa jamaca looga dhigay macnaha ruux kasta markuu laba janno yeesho jannooyinkii waa badan yihiin markaas sooma marka fiihinna jannooyinka dhexdooda waxaa ahaaday khayraatun dumar iyo hablo khayr badan xisaanun oo wanwanaagsan oo qurquucsan ee fabiayi aalaai rabbikumaa rabbigiin nicmooyinkiisa teebaa tukadibaani beeninaysaan xuurun weeye dumarkaasi kuwo cadcad maqsuuraatun oo la gaabiyey oo la xabisay fil khiyaami teendhooyinka dhexdooda lagu xabisay ee fabiayi aalaai rabbikumaa rabbigiin nicmooyinkiisa teebaa tukadibaani beeninaysaan lam yatmithunna dumarkaa iyaga a ma taabanin oo ma bikaaro jabinin insun insi qablahum iyaga hortood walaa jaannun iyo jintoona ee fa biayi aalaa'i rabbikumaa rabbigiin nicmooyinkiisatee baa tukadibaani beeninaysaan macnaheedu waxa weeye wa min duunihimaa jannataani labadii janno ee hore loo soo sheegay ee rabbi uu yidhi waliman khaafa maqaama rabbihi jannataani labadaa jannee hore ee lasoo tilmaamay waxaa sokodooda ahoo ka sokeeya jannataani laba beerood oo kaleeto sokayntaa waxaa laga wadaa waa xagga iyo martabada xagga qiimaha iyo waxa dhex yaalla iyo wanaagga bay kaga sokeeyaan yacani way ka sokeeyaan sidaasaa laga wadaa oo ma gaadhi karaan laba janno oo kuwaa hore aan gaadhi karaynin baa iyagana jira saasaa laga wadaa macnaha wa min duunihimaa labadaa janno ee hore sokodooda waxaa ahaaday jannataani laba beerood ama laba janno oo kaleeto oo dadka asxaabulyamiinki ay leeyihiin ee fa biayi aalaa'i rabbikumaa rabbigiin nicmooyinkiisa teebaa tukadibaani beeninaysaan insigiiyo jinnigiiba tilmaamaha labadaa janno ee dambe ay leeyihiin baa la galayoo waxaa loogu horraysiiyey mudhaamataani labada beeroodi way madow yihiin labada janno way madow yihiin waxaa laga wadaa markii ay beertu si fiican u cabtabiyaan oo macnaha waxa weeyaan ay si fiican macnaha waxa wey biyaha u cabtoy si fiican u baxdoy oon baxdo beertu wuxuu isu bedelaa midabkeedu madow buu isu bedelaa madow hirahayay noqonaysaa macnaha macnaha marka waxaa laga wadaa yacni waa dooge oo waa cagaar marka hore laakiin markay si fiican biyaha u cabto uga dheragto barwaaqadu ku badato waxoogaa intay ka tagto greenkii ka tagtaa waxay noqonaysaa madow xaggiisay aadaysaa saasaa laga wadaa mudhaamataani ee macnaheedu ma aha yani waxa weeyaan iyadaa madow lagama wado ee doogii ka soo baxay iyo geedaha ka baxay iyo laamaha ka baxay siday u barwaaqaysan yihiin yani waxa weeye cagaarnimadii intay ka tageen bayba madow xaggiisa aadeen oo madow xigeen wey macnaha sidaasaa laga wadaa mudhaamataani barwaaqo inay tahay bayna tilmaamaysaa macnaha u fiirso labadii hore waxaa la yidhi dhawataa afnaanin baa la yidhi laama kuwa u saaxiiba wey farqi baa udhexeeya marka intay biyo ka dheragtay bay madoobatay iyo laamo curdan a bay leedahay farqi baa udhexeeya dhawataa afnaan intaa ka xeel dheer saas macnaha fa biayi aalaai rabbikumaa rabbigii nicmooyinkiisa teebaa tukadibaani beeninaysaan fiihimaa labadan beerood dhexdooda waxaa ahaaday caynaani laba ilood oo nadaakhataani butaacaya yani burqanayo kolba intay boodaan haddana boodaya sidaa biyahooda u boodayaan macnaha labadii hore maxaa la soo yidhi waxaa la yidhi fiihimaa caynaani tajriyaani baa la yidhi labada horaa ka xeel dheer oo labadaa hore biyahoodu waa biyo qulqulahayoo socda labadanna biyahoodu waa biyo burqanaya biyaha socdee iska qulqulaya isdaba joogaayay waa ka xoog badan yihiin biyaha burqanaya marka labadaa hore sita weli fiihimaa labadan beerood dhexdooda waxaa ahday caynaani laba iwood oo nadaakhataani butaacaya ee fa biayi aalaai rabbikumaa rabbigii nicmooyinkiisa teebaa tukadibaani beeninaysaan fiihimaa labadan janno dhexdooda waxaa ahaaday faakihatun qudaar iyo wax lagu macmacaansado wa nakhlun iyo timir iyo wa rummaanun rumaan tii hore maxaa layidhi fiihimaa min kulli faakihatin zawjaan baa layidhi nooc kastoo waxyaabaha lagu faakihaysta ka mid a laba nooc bay leeyihin laba isku lamaan baa laga siinaya kuwana waxaa la yidhi faakihatun waa hal nooc wa nakhlun wa rummaan la kala teg marka soomaarti farqi baa udhexeeya inta tilmaam ee la siinayo o dhan waa ku kala gedsan yahi fiihimaa dhexdooda waxa ahaatay faakihatun qudaar lagu macmacaansado wa nakhlun iyo geetimireed iyo wa rumaanun iyo rumaan ee fa biayi aalaai rabbikumaa rabbigii nicmooyinkiisa teebaa tukadibaani beeninaysaan fiihinna xaggii dumarkaa loo kacay marka fiihinna beerahaasi iyo jannooyinkaa dhexdooda waxaa ahaaday khayraatun hablo khayr badan hablo khayr leh oo wanaag leh xisaanun owan wanaagsan oo qurquruxsan xisaanka waxaa laga wadaa waa haweeneyda wanaagsan ee saalixada ah khalqan wa khuluqan abuurkeeduna waa quruxsan yahay way ku farax gelinaysaa yacni dabeecad ahaan iyo dhaqan ahaanna way ku farax gelinaysaa khayraatun xisaanun ayib fiihina khayraatun xisaanun ee fa biayi aalaai rabbikumaa rabbigii nicmooyinkiisa teebaa tukadibaani beeninaysaan xuurun wey dumarkaa iyaga iyo xuurun kuwo cadcad weeye oo midabkoodu cadsi maqsuuraatun oo la gaabiyoo la xabisay fi lkhiyaami teendhooyinka dhexdooda lagu gaabiyey jannadu waxay ka samaysan tahay oo guryaheeda ay yihiin waa teendhooyin luul ah sida imaamu lbukhaari caleyh raxmatullahi xadiiskiisa uu tilmaamayo teendhooyin luul iyo marjaan ah ayaa ka dhisan jannada gabdhahaasi marka meesha lagu diyaariyey jannooyinkaasi dhexdooda teendhooyinkaa dhexdooda kama baxaan ma aha wax wareego oo qolqollada wareega maaha saas maana yacni naago isla wareegtooyinahoo meelahaa soo wareego xaafadooda ka maqanoo kolba meel soo salaamo gurigooda laga waayo maaha xuurun maqsuuraatun fi lqiyaam wey meeshaa lagu gaabiyo u fiirso qoladan iyo qoladaa kale sida loo kala cabiray kuwa waxaa la yidhi maqsuuraatun fi lqiyaam kuwii horena maxaa la yidhi qaasiraatu darfi baa la yidhi kuwani waa la gaabiyey oo guryaha lagu celiyey kuwii horese ayagaaba qaasiraatu darfi ahoo araggooda iyo ishooda yaaba gaaban oo gurigoodaiyo ninkooda meelaan ahayn maba qabataba in lagu gaabiyo iyo inaad iskaba gaabsan tahayba safarkuma dhexeeyo kuwa hore iyagaaba gaabsanba kuwan dambena waa la gaabiyey baa layidhi in la gaabiyiy inuu ruuxu gaabsan yahay oo dabeecada ay u tahay gaabsaniduna farqi baa udhexeeya waa kala qiimo badan saas macana marka yani waa sirta qur-aanku macnaha waxa uu muujinayo labadoodu waa kala duwan yihin xuurun wey maqsuuraatun oo la gaabiyey oo la xabisay fi lkhiyaami tendhooyinka jannada lagu xabisay oo halkaasay ku jiraan kama baxaan saas macana yani waxa wey naaga shaqaalo ah oo banaanka aada oo soo dhidida oo soo rafaada maaha kuwo shaqala-aan iska wareegana maaha kuwo intay dukaamo galaan soo ganacsado gurigoodii laga waayana maaha xuurun maqsuuraatun fi lqiyaam wey halkaasay ku diyaarsan yihiin fa biayi aalaai rabbikumaa tukadibaan waa ammaan marka lianna ama dumarka aakhara ha noqde ama kuwa adduunya ha noqdee haweenta ammaan waxaa u ah inay gurigeeda joogto saas daraaddeed buu rabbi subxana wa tacala ku amray waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati luula nabiguna uu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh haweentu xilligay ugu fiican tahay ugu khayr badan tahay naxariis ilahayna ay ugu dhowdahay waa intay gurigeeda joogtuu nabigu uri salawatu rabbi wasalamu caleyh saas way macana fa biayi aalaai rabbikumaa rabbigii nicmooyinkiisa teebaa tukadibaani beeninaysaan insigii iyo jinnigii lam yatmithunna dumarka iyaga a ma bikaara jabinin oo muusan taabanin oo uma galmoonin insun insi qablahum iyaga hortood walaa jaannun iyo jintoona wax uga horreeyey ma jiro waa wada gabdho fa biayi aalaai rabbikumaa rabbigii nicmooyinkiisa teebaa tukadibaani beeninaysaan muttaki'iina wey gogashoodii baa hadda laga hadlaya muttaki'iina kuwa xusullaysan xaale ay yihiin calaa rafrafin goyaal go-yaal korkood bayyyy macnaha wax weeyaan ku xusullaysan yihiin rafrafka waxaa loo badan yahay inuu yahay go-a sariirta la saaro kaasaa la yidhahda almaxaabis waa jamcu mixbas ama maxbis wey maxaabistana waxaa la yidhaahdaa waa go-yaasha sariiraha la saaro wey go-yaal noocaasoo la naqshadeeyey oo la xarxardhay ayay korkooda ku jiqilaysanayaan khudrin go-yaashaasoo cagaaran wa cabqariyin iyo roog ama yani sijaayad xisaanin oo quruxsan cabqarigana waxaa loo badan yahay cabqariga in la yidhaahdo yani shayga la yidhaahdo azarabi oon ugu tegi doono suurat lkhaashiya wa zarabiyu mabhuufa zaraabidana waxaa la yidhaahdaa waa yani sijaayadaha iyo roogaga la gogle ee dhulka lagu goglaa la yidhahda marka cabqariyintaasi waa gogashi dhulka taallay oo dhulkay ku fidsan tahay oo meesha laga bilaabo jannada ilaa meeshiisa ruuxu ka tegayo ilaa meel walba meel walba waxaa ku goglan yani zaraabidaasa ku goglan cabqariyigaas oo aada u quruxsan ayaa dhulka lagu goglay sidaas way macana ayib ee fa biayi aalaai rabbikumaa rabbigii nicmooyinkiisa teebaa tukadibaani beeninaysaan tabaaraka waxaa wanaagsanaaday ama tabaaraka waxaa weynaaday oo khayrkiisu batay ismu rabbika rabbigaa magaciisa rabbigii diljalaali weynida u saaxiibka ahaa walikraami iyo karaamaynta iyo maamuusita muttaki'iina calaa rafrafin qoladii hore waxaa layna soo yidhi kooxdii hore muttaki'iina calaa furushin bataa'inuha min istabraq baa layidhi waxay ku dul fadhiyaan furaashyo furaashyada ay ku dul fadhiyaan korkooda lagama warramin ee gudaha waxa ugu jira unbaa laga warramay oo la yidhi waa xariir adag baaba lagu cubayoo gudahooda ku jira laakiin xaggoodii kore warkeeda lamaba taabaninba haw la taaban kara maba hab laakiin qoladan furaashyada ay ku fadhiyaanay ku jiqilaysan yihiin kor iyo hoosba waa laga sheegay oo waxaa la yidhi muttaki'iina calaa rafrafin rafrafku waa gu-i saarnaa sariirta wey wa cabqariyinna waa gogoshii hoos gogolanaydo yani sijaayadaha iyo roogaga meesha hadda aynu ka nidhahda kuwaa wey macnaha wa cabqariyin xisaan oo cabqariga waxaa loo yaqaanay sidaa waxaa ku fasiraya tafsiirkaasi waa sida tafsiirka culimada salafku ay u badan yihiin cabdullahi ibn cabbaas iyo qataada iyo daxaaq iyo saciid ibnu jubayr iyo sidaasay ku fasirayaan cabqariga in laga wado bimacna zarabi aw citaaqu zarabi zarabida midda ugu fiican zarabiduna waa gogoshaa hoose macna khaliil ibnu axmed wuxuu leeyahay imaamkii luqawiga ahaa waxaa la yidhahdaa buu leeyahay cabqariga kullu nafiisin min alrijaali wa gayri dalika buu yusamaa cinda alcarabi cabqariyan shay kasta oo qaaliya oo qiimo leh carabta agteeda ama rag ha noqdo ama wax kale ha noqdee carabta agteeda waxaa la yidhahdaa buui cabqari baa la dhaha waxay leeyihiin waa nisbatun ilaa cabqar waxayna dhihi jireen cabqarku waa magaalo magaalo jin bay dhihi jireen magaalo meelay ku taale aan la aqoonin waa magaalo jin bay u yaqaaneen oo yani maskaxahaan iyagu saasay u haysteen wax kastaoo marka samayskiisa lala yaabo iyo sida uu u quruxsan yahay bay odhan jireen waa jinni samays cabqariyin weeyaanoo jin baa sameeyey waryaa jinsana inagu sooma dhana waxaan la yaabna war jinsana sooma dhana waa jin wixii quruxdiisa iyo wanaagiisa iyo leedahay marba waxaad leedahay macnaa soomaalida qaarkood isticmaalaan inay yidhahdaan waa jin macnaha jinni samays weeyo wax bini aadan sameeyey ma ahee jin buu ka soo jeedaa wax noocaasoo kalaa bay u ictiqaadsanaayeen wax kastoo wanaagsan bay marka u idaafayn jireen oo dhihi jireen cabqariyin waa wax magaaladaas magaalo jimeedka wax loo aaneeye weyaan bay dhihi jireen wax kastoo nafiisay marka saa odhan jireen macnaha marka waa gogol nafiisa ayay leeyihiin rabbi nicmooyinkiisa qeyb aad beeninaysaan waxaa lagu khatimay rabbi subxaana wa tacaala weynayntiisa waxaa weynaaday oo khayrkiisu batay rabbi magiciisa allihii weynanka u saaxiibkaa iyo karaamaynta waxaynu soo marnay alla subxaana wa tacaala magiciisa iyo wj wejigiisaan dhihi lahaa oo lagu sifaynayo jalaal iyo ikraam haddana waa magaca ilaahay oo lagu sifaynayo waxaan ujeedaa rabbi laftiisa oo lagu sifaynayo jalaal iyo ikraam lagu sifaynayo alle asmaadiisa iyo magacyadiisa iyo sifaatkiisuna jalaal iyo ikraam way leeyihi isaga laftiisuna rabbi subxaana wa tacaala jalaal iyo ikraam waa leeyihi sidaasay kale yihi jalaalkuna waa cadamada iyo weynanka ikraamkuna waa inuu ehel u yahay in la maamuuso oo la qadariyo oo la weyneeyo oo addoommadiisa uu ka mudan yahay saas maana ama inuu awliyadiisa iyo dadka isaga raacsane jidkiisa haya inuu maamuuso oo soo dhoweeyo oo uu sharfo midaana macnaha ikraamka waa soo gelaysa muttaki'iina xaal ay yihiin kuwo xusullaysan calaa rafrafin yacni go-yaal sariireed korkooda xaal ay ku jiqilaysan yihiin ku cuslaysan yihiin go-yaal sariireed dushooda ayay ku jiqilaysan yihiin saas manaa waa sida mutafasir salafka ay u badan yihin macnaha khudrin kuwaasoo cagaar ah wa cabqariyin iyo gogol quruxsan gogol quruxsanoo aada looga shaqeeyo la hagaajiyey sida matalan roogaga iyo wixii la mid a xisaanin oo haddana quruxsan wanaagsan wey macnaha fa biayi aalaai rabbikumaa rabbigiin nicmooyinkiisa teebaa tukadibaani beeninaysaan tabaaraka waxaa weynaadayoo khayrkiisu batay ismu rabbika rabbigaa magaciisa rabbigii diljalaali weyniga u saaxiibka ah walikraami iyo karaamaynta u saaxiibka ah suurat lwaaqica suuraddanna waa suura makiya waxay ka wintay qur-aankii soo degay nebigu intuu maka joogay oo uusan soo hijroonin suuraddani isla suuraddii hore unbay isku mawduuc yihiin suuraddii hadda inoo dhamaysa suurat raxmaan bay isku mawduuc ka hadlayaan waxay ka hadlaysaa oy ku bilaabaysaa qiyaamadu inay imaan doonto qiyaamadu markay timaadana dadku saddex qaybood u qaybsami doonaan saddexda qayboodna mid walba abaalgudkuu leeyahy saddexdaa qaybood markii laga baxo baa waxay suuraddu ay muujinaysaa mabdicii isa soo saaridda iyo isa soo nolosha dambe baraahiinteeda iyo adilada ku tusaysa yaa laga qancinayaa dadkii diidanaa intaa markay ka hadasho dib waxay ugu noqon doontaa suuraddu inay qur-aanka wax ka taabato qur-aanka markay ka baxdana waxay dib ugu ku khatimi doontaa noloshan aynu joogno dhammaadkeeda iyo markay dhammaato saddexdii qaybooday loo qaybsamayey ee suuraddu bilowgeeda lagu sheegay baa khatimkeedana lagu sheegay saas way macanaha intaasay suuraddu mawduuc ahaan ay ka hadlaysaa iyadoo dhan tiir dhaxaadkeeda ay ku wareegayso waa aakharo iyo maxaa lala kulmi doonaa way macanaha iyo imaanshaheeda idaa goortii waqacad ay dhacdo alwaaqicatu tii dhacaysay dhacdo iyadaba dhacdaa baa la yidhahdaa magaceedaba dhacdaa lana laysa xaal uusan ahaanin liwaqcatihaa waqtiga ay dhacaysaay kaadibatun naf been sheegaysa xaalo ayna jirin kaadibatun ay nafsu naf kaadibatun oo been sheegaysa xaalo ayna jirin markay dhacdo khaafidatun wey tun wax khaafidatun tun wax kor yeelaysa wey maya khaafidatun tun wax hoos u dhigaysa wey tun wax hoos u dhigta wey raaficatun waxna kor u qaada idaa goortii idaada horaa laga bedelaya rujat la gilgilo oo la ruxo alardu dhulkii rajan ruxid la ruxo oo wabusan wabusat wabusat la budeeyo aljibaalu buurihiina la budeeyo basan budayn oo fa kaanat ay noqoto buurihii habaa'an habaas oo kale munbasan oo la firdhiyey oo wa kuntum aada ahaataan aswaajan noocyo halaahatan oo saddex ah intaasi markay saa u dhacdo hee fa asxaabulmaymanati midigta asxaabteedu maa maxay bay ahaadeen asxaabulmaymanati midigta asxaabteedu abar yani waxa wey idaada labada idaa oo la kala bedelayo jawaabtoodu halkaasay dhacaysa sida fiican jawaabtoodu in laga dhigo fa asxaabulmaymanati ma asxaabulmaymana jumladaas macnaha mubtadaha iyo khabarkaisu ah ayib macnaheedu waxa weeye idaa goortii waqacad ay dhacdo alwaaqicatu midii dhacaysa midii dhacaysay ee magaceeduba dhacda la dhihi jiray litaxaquqi wuquucihaa baa waaqica loogu magacaabay maadaama ay xaqiiqo dhacayso tahay dhacdaaba la yidhahdaaba dhacdadii markay dhacdo oo xilligii dhacaysay la gaadho ay timaado laysa xaal uusan ahaanin liwaqcatihaa dhicitaankeeda waqtigiisa laamta liwaqcatihaa ku jiraay waa laamu tawqiid baa la dhihi karaayo xiina waqcatiha baa la dhihi karaa asalaatu liwaqtihaa soo nabigu sal lay slam dhih ayib saasoo kaleeto maanaa laysa xaal uusan ahaanin liwaqcatihaa dhicitaankeeda markay dhacayso kaadibatun nafsu nafi maynan ahaanin kaadibatun oo been been sheegaysa yacni qiyaamadaasi iyo xaqaa'iqda jira naf been ka sheegi markaa ma jirto ama kaadibatun mukadibatun naf beeninaysa ma jirto naf maalinkaa been ka sheegi xaqaa'iqda jirtaaye maxaa yeelay markaa dee waa la wada hortaaganya qiyaamo markii la yidhahdo ha laga hadlo naf been sheegi mayso kulli run baa la wada sheegaya haddii la yidhahdo cadaab iyo aakharo ha laga hadlo waa la wada taagan yahayo naf been sheegi ma jirto in lays abaal marinaya ha laga hadlo naf been sheegaysa ma jirto alle ha laga hadlo iyo jiritaankiisa iyo awoodiisa naf been sheegaysa ma jirto laysa liwaqcatiha kaadiba marka ay dhacayso naf been sheegi ma jirto run baa la wada sheegaya markaa xaqaa'iqdii baa ku wada hortaaloo laga been sheegi karin macnaha laysa liwaqcatiha xaal uusan usugnaanin marka ay dhacayso xaal aynan ahaanin kaadibatun nafsu nafi aynan ahaanin kaadibatun oo been sheegaysa khaafidatun wey tu wax kor u qaadaysa wey may khaafidatun tu wax hoos u dhigta wey waxbay hoos u dhigtaa raaficatun waxna kor u qaada wey waxna way kor yeeshaa markay dhacdo waxna hoos bay u dhigtaa waxaa laga wadaa khalaa'iqda ilaahay qaarna kor bay u qaadaysaa qaarna hoos bay udhigaysa kuwo korreeyeyna hoos bay usoo daadinaysa kuwo hooseeyeyna kor bay u qaadaysa oo macnaheedu waxa weeye waxaa soo wada gelaya bini aadamka iyo jinniga intii cusaad ahaydee muslimiinta ahayd ee adduunka ku sarreeyey madaxda ahaa dhaqaalaha lahaa magaca lahaa hoos bay udhigaysaa naarta darakaadkeeday hoos ugu dhigaysaa kuwii mu'miniinta ahaa ee ahlul-iimaanka ah ee ilaahay yaqaanay ee adduunka lagu liidi jirayna kor bay u qaadaysaayoo raaficatu way magacoodii iyo booskoodii iyo sharafkoodii iyo meel saraa la geynaya oo darajaadka sare ee jannada bay kor ugu qaadaysaa khaafidatun raafica waxbay isdaba marinaysaa macana kuwii adduunka ku sarsareeyeyna hoos bay u dhigi kuwii adduunka lagu hoosaysiiyey hoos loo dhigtayna kor bay u qaadaysaa taasi waa macno sax waxaa isla macnaha soo gelaya yacni waxa weeyaan waxay hoos u dhigaysaa ajraamtan kownka qaar ka mid oo sarreeyeyna hoos bay udhigaysaa kuwo hooseeyeyna kor bay u qaadaysaa saas macnaha oo waxay soo daadinaysaa waxay soo daadinaysaa matalan xidigaha iyo yacni daruuraha iyo caalamkan inaga sarreeyaayo hoos baa la keenaya caalamkan hoos jooga qaar ka midana kor baa loo sii qaadaya waxbay isdaba marinaysaayo caalamka way kala kaxayn markay saa u dhacdo waxna hoos buu usoo hoobanaya waxna kor buu fuulaya kor buu aadaya khaafidatun raaficatu sidaa hadda loo joogo loo socdo oo xaaladu tahay la ahaan mahayo waxa dhan caalamka nidaamkiisi iyo socodkiisi iyo qaabku yahay oo dhan inta laysku dhex daadiyo baa waxna kor baa loo qaadaya waxna hoos baa la keenaya maanaa khaafidatun raaficatun saasaa laga wadaa khaafidatun khalqiga qaarkii mid hoos u dhigta way raaficatun khalqiga qaarkiina kor u qaadaysa way idaa goortii rujat la gilgilo oo la ruxo alardu dhulkii rajan gilgilid iyo ruxid gilgilidda iyo dhaqaajinta xooggaaba rajiga la yidhahda dhulkaas ku aynu macnaha waxa weye aynu degannahay ayaa la ruxayaa oo la gilgilaya oo wabusat la budeeyo aljibaalu buurihii basan budayn buurahana waxaa laga dhigayaa inta laysku garaaco iyagiyo dhulka ayaa waxay buurahaasi noqonayaan sidii budo oo kaleeto habaas oo kale noqonaya habaaskaasi xaggee buu aadaya fa kaanat waxay noqonaysaa markii la budeeyo habaaan habaas mumbathan oo la firdhiyey markaasaa waxay hawadaa koray marayaan buurihii habaas noqday oo dabaylo ay wadaan yaa wuxuu guurayaa halkaa korkaagaabuu saa u guuraya wixii buuro fadhiyey ee xoogga lahaa ee qodqotamay ee aan la riixi karin bustaad duunaysay noqotay saas way macanaha waa kaan soo marnay yani waxa weeye in rabbi subxaana wa tacaala uu inoo sheegay in ay buuruhu socon doonaan socodka buuruhu ay socon doonaan maaha iyagoo sidoodaa u taagan inay soconayaane inta budadaa laga dhigiyo bustaasay markaa duulayaan oo hawada marayaan macnaha wa kuntum aada noqotaan hadalkaa weli socda oo wa kuntum aada ahaataan aswaajan noocyo halaatatan oo saddexa aada ahaataan markaana dadkii saddex qaybood loo qaybsamo saddex nooc la kala noqdo intaasi markay dhacdo hee fa asxaabulmaymanati midigta asxaabteedu maa maxay yihiin asxaabulmaymanati midigta asxaabteedu maxay yihiin waa la yaabe saas way macanaha yacni waxa weeye su-aashan sidan loo soo celiyo waa istifhaam yuraadu bihi tacajub la yaab yani waa la yaab e nimankaa shanigoodu muxuu yahay nimanka asxaabulmaymana la yidhaha asxaabulmaymana maymanada midigtaa laga wadaa asxaabta midigtana waxaa loogu magacaabay kutubtoodaa midigta laga siinaya ama min almaymanati yumni baa laga keenayoo asxaabu lkhayri wey wasacaada liibaanta iyo wanaagga dadkii u saaxiibka ahaa saana waa la dhihi karaya maana laakiin maymanadaasi midigta kuwa fa asxaabu lmaymanati midigta asxaabteedu maa maxay bay ahaadeen asxaabulmaymanati midigta asxaabteedu maxay ahaadeen maxay yihiin ood ka og tahay ood ka garanaysaa wey dadkaasi waa la yaab waa wax isweydiin mudan in laguu jawaabo laguu caddeeyana mudan waana lagaaga warrami doonaa waxay yihiin iyo waxay la kulmi doonaanee dib ka sug wey macnaha wa asxaabu lmash'amati bidixda asxaabteedu maa maxay bay ahaadeen asxaabulmash'amati bidixda asxaabteeduna maxay yihiin iyaguna waa niman sha'nigooda iyo arrinkooda lala yaabo wey waxa ay yihiin waxay yani waxa weye waxay la yimaadeen iyo waxay ku dambayn doonaan iyo sha'nigoodu iyagana la yaab iyo su-aal buu mudan yahay ma asxaabulmashama ayagana asxaabulmashama waxaa loogu magacaabay kitaabkooda camalkoodu ku qoran yahay baa gacanta bidixdaa looga dhiibaya maalintaa waa astaan ruuxa kolba diiwaankiisii iyo riboodkii laga soo diyaariyey gacanta looga dhiibo ayuu ama ku noqonayaa ahlu khayr oo janno uugu socdaa bidix haddii looga dhiibana macnaheedu waxa wey naar buu u socdaa saasaa loo kala baxaya wa asxaabu lmash'amati maa asxaabu lmashama wasaabiquuna kuwa kuwa hormaray kuwa hormaray asaabiquuna kuwa hormaray weeye khabar iyo mubtadihiisa ka dhig kuwa hormaray waa kuwa hormaray macnaha waxaad ka dhigi kartaa inaad tidhaahdo wasaabiquuna kuwii hormaray oo khayr adduunye u hormaray daacaadka ku hormaray dadaalka ku hormaray adduunyada assaabiquuna kuwa hormaray weeye maanta ila aljannati wey saas maanta dadka jannada ku hormari doona iyo darajaadkeeda sare adduunka markii la jooga khayrka kuwii ku horreeyey oo dadka kaga horreeyey wey lianna aljazaa min jinsi alcamal nin walba miisaankiisa meeshii uu kaga jiray dadka adduunka markuu joogay unbuu jannada marka la gelayna kaga jiraya haddaad horraysay oo safka hore ku jirtayna adduunka safka horeunbaad la geli aakhiran haddaad dhexdhexaad ahaydna dhexdaad geli haddaad cidhifka dambe iyo dabada taalayna meeshii umaad tegi wey macana meeshii un yani xisaabta waxaad ka gelaysaa un meeshii aad kaga jirtay marka saabiqiintani dadkii adduunka khayraadka ku hormaray assaabiquuna kuwa hormaray wey wasaabiquuna kuwa hormaray assaabiquuna kuwa hormaray way maanta oo khayrka iyo jannada ilah iyo darajaadkeeda ayaga ku horeynay ulaaika kuwaasi oo kuwee ah saabiquunta almuqarabuuna kuwii la dhoweeyey wey fii jannaatin jannooyin fii jannaati naciimi shayga laysugu nimceeyey jannooyinkiisay ku dhex sugan yihiin hullatun koox iyo guuto min alwaliina ummadihii horay ka mid yihiin wa qaliilun in yarna min alaakhiriina ummadihii dambay ka mid yihiin ummadaha dambay ka mid yihiin calaa suruurin sariira korkood bay ku sugan yihiin sariirahaasoo mawduunatin dahab lagu taxay muttaki'iina xaalo ay yihiin kuwa jiqilaysan oo xusullaysanaya calayha sariiraha korkoodaay ku suxullaysanayaan mutaqaabiliina xaalo ay yihiin kuwa isku soo jeedoo wejiga isu jeedinay yatuufu waxaa wareegaya calayhim korkooda waxaa ku dul wareegaya calayhim korkooda wildaanun wiilal mukhalladuuna oo la waariyey oo geeri iyo cudur aqoonin meeshaasaabaa lagu talagalay biakwaabin bay la wareegayaan koobab wa abaariiqa iyo yani idriiqyo kildhiyo ama jalamado iyo wa ka'sin koob khamra ka buuxdo oo min maciinin il durduraysa xaggeeda laga keeno laga soo daray laa yusaddacuuna lama madax lama lama madax wareerinayo canhaa khamradaa xaggeeda ama sababteeda lalama madax wareerinayo madaxoodu la wareeri maayo oo ku xanuuni maayo walaa yunzifuuna mana yani waxa weye mana walaa yunzifuuna ha mana gororaan oo nasiifka waxaa la yidhaahdaa in uu ruuxu wax alla wixii meesha ku jiray oo dhan uu ka baxo oo uu ka saaraa la yidhahdaa macna sidaas weyaan ayib wafaakihatin waxay kolay halkaa ku leeyihin waxay la wareegayaan wafaakihatin bay kuwa la wareegayaan faakiho oo mimaa shaygii ka mida yatakhayaruuna ay dooranayaan walaxmi tayrin yani shimbir hilibkeedna way la wareegayaan oo taasoo mimaa shay ka mid a yashtahuuna ay doonayaanoo naftoodu ay jeceshay saddexdii qaybood waa laynoo sheegay qola waxaa la yidhahda waa asxaabulmaymana waa midigta dadkeeda qolada labaadna waa asxaabulmashama waa bidixda waa ahlunaarka qolana waa saabiqiinta nimanka la yidhahdo saddexdaa qaybood wey saddexdii qaybood baa mid mid marka laynooga warramayaa qolo walba waxay leedahay asxaabu waxaa laynoogu hormariyey saabiqiinta saabiqiintaa laynoogu hormariyey waxaa lagu xejin doonaa asxaabu almaymana waxaa loogu dambaysiinayaa kuwa ahlunaarku asxaabulmashamahala waxaa sidaa ka gegedisan suurat raxmaan suurat raxmaan ayadu waxay ka hadashay markay ahlu jannaha ka warramaysay waxay ka warrantay asaabiquuna asaabiquuna bay abaalgudkooda hormarisay oo waliman khaafa maqaama rabbihi jannataan waxay ka dambaysiisay asxaabu lmaymana oo waa kuwa ka bilaabanaya wa min duunihimaa jannataan abaalgudkooda ka bilaabanaya labadaba waxay ka horraysiisay ahlunaarkii sooma labadaba ahlunaarkii bay ka horraysiisay oo warkoodii ka horraysiisay tartiibka marka ay u sheegtay suurat raxmaan iyo tartiibka ay suuratulwaaqica u sheegtay way kala gedisan yihiin laakiin waa uun saddexdii un ay sheegtay suuraturaxmaan intii ay sheegtay abaalgudka u sheegtay unbay tanina sheegaysaa macana wuxuu rabbi yidhi subxana wa tacala marka ulaaika saabiqiintaasi almuqarabuuna kuwa la dhoweeyey wey oo ilaahay agtiisa laga dhoweeyey kuwa ilaahay ka agdhow kuwa ayagaa fii jannaati naciimi shayga laysugu nimceeyo jannooyinkiisa dhexdiisa ayay ku jiraan jannooyinkaasay yay ku dhex jirayaan macna fii jannaati naciimi shayga laysugu nimceeyey jannooyinkiisay ku dhex jiraan hullatun xaggay u badan yihiin hullatun koox saabiqiinta ka mid ihi min alawaliina ummadihii hore ayay ka mid yihiin ama ummadihii hore xaggooday ka ahaadeen wa hullatun wa qaliilun in yarna min alaakhiriina ummadaha dambe xaggooday ka ahaadeen yacni meeshay ka imaanayaan iyo xilligay u badan yihiin saabiqiintu ayay aayaddu tilmaamaysaa sida loo badan yahay aayad tafsiir kale waan isku khilaafaya laakiin sida raajix ee xooga badani wuxuu yahay ibnu jariir tobri uu dooranayo sidoo kale yani asheekh shinqiiti caleyh raxmatullah waxa weeyaan aayaadkani waxay ka hadlayaan dadkii aakharajo isugu tegay oo dhan ama ummadda nebi maxamed ha noqoto ama ummadihii ka horreeyey ha noqdeen kulli bini aadam iyo khalqig o dhan baa meesha wada jooga khalqigan meesha wada joogaa saddexdaa qaybood u wada qaybsami doona saabiqiintu marka ummadihii horay u badan yihiin hullatun min alawaliina saabiqiintu ummadihii nebi maxamed ummadiisa ka horreeyey bay ku badan yihiin wa qaliilun min alaakhiriinana ummadda nebi maxamedna in yarbaa ka imaanaysa saabiqiin marka la yidhaha saabiqiinta marka waa laynooga badan yahay in laynooga batana waxay ku dhici karaysaa ummadihii hore marka la fiiriyo rusushooda iyo nebiyadooda marka laysku daraaba la gaari karinba sooma ila inagu hal rasuul baynu lahay sooma laakiin ummadihii hore imise nebiy imise rasuul bay lahay waa kaan soo sheegnay boqol iyo labaatan iyo afar kun oo nebi buu ilahay soo diray subxana watacaala kullina waa wada saabiqiin mu'miniinta kaleetana saabiqiin baa ku jiro ambiyada iyo rususha aan ahayn sooma markii ummadda nebi maxamed la garab dhigo saabiqiintu waxay ku badanayaan ummadihii horreeyey hullatun min alawaliina saasaa laga wadaa wa qaliilun min alaakhiriinana waxaa laga wadaa saabiqiin marka la yidhaahdo ummadda nebi maxamed inta ka imaanaysa saabiqiinta inta ummadihii kale ka imaanaysa marka loo fiiriyo way ka yaryihiin sidaasaa tafsiirkaasa xoog badan isagana raajixa ummadda nebigu waxay ku badan tahay asxaabulyamiinkay ku badan tahay saas daraaddeed ba waxaan u tegi doonaa wuxuu leeyahay hullatun min alawaliina wa hullatun min alaakhiriina baa la dhihi asxaabulyamiin in badan koox badanna ummadihii horey ka imaanayaan asxaabulyamiin marka la joogo koox badanna ummadda nebi maxamed oo ummadaha dambe laga dhigayo ayay ka imaanayaan asxaabulyamiinkay marka u badan tahay amaa saabiqiinta waa looga badanya ayl saabiqiinta rusul iyo nebiye marka la yidhaahdo meeshaasi waxa weeyaan inaga waa laynagaga badanayaa shaki male wy macna tafsiirkaasaa marka u fiican ayib hullatun hullatun kooxo hullatun koox min alawaliina ummadihii hore xaggooday ka imaanayaan oy ka ahaadeen hullatun min asaabiqiin hullo koox saabiqiinta ka mid wa qaliilun in yar oo saabiqiinta ka midana min alaakhiriina ummadaha dambe xaggooday ka imaanayaan oo ummadda nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh calaa sururin sariiro korkood bay ku sugan yihiin saabiqiintaasi sariirahaasoo mawduunatin dahab lagu taxay yacni waxa weye waxaa lagu tolay oo lagu naqshadeeyey oo lagu xarxardhay dahab saasaa sariirahooda sariirtooda sariirta ilan korkeeda farshaxan baa lagu sameeyaayo waxbaa lagu qurqurxiyaa waxaa sariirta lagu qurqurxiyey iyadoo dhanba lagu naashnaashay waa dahab mawduuna waa ku tolan yihin dahabkaasoo ku samaysanoo lagu tolay muttaki'iina xaalo ay yihiin kuwo xusullaysanoo ku jiqilaysanaya calayhaa sariiraha korkood mutaqaabiliina xaalo yihiin kuwo isku soo jeeda mutaqaabiliina wejigay isa siinayaanoo wejigoodaa isku soo jeeda oo waxaa laga wadaa macnaha wax ay isu qabaanoo xumaana ma jirto dhabarkay isuma duwayaan wejigay isa siinayaan sariirahooduna saasay u yaallaan intay isku soo jeedsadaan bay sidaa u sheekaysanayaan macnaha waa kaan soo marnay wanazacnaa maa fii suduurihim min hillin ikhwanan calaa sururin mutaqaabiliin maadaama wax xiqdi ah iyo xumaan iyo uurkudaallo aynan isu haynin wejiga inay isa siiyaan dadka isnaciban is arki karin baa dhabarka isu duwa oo wejiga is siin karin sooma mutaqaabiliina kuwani way isku soo jeedaan oo iyagaa isqaabilsan yaquufu waxaa dul wareegaya calayhim korkooda waxaa ku wareegaya wildaanun wiilal mukhalladuuna oo la waariyey looguma talagelin inay dhintaan inay waaraan baa loogu talagalo waxaaba loo abuurayba shaqadaasa loo abuuray inay uun qolyahan ku dul wareegaanoo codsigooda uun ay ka jawaabaan waxay ku wari rabaan inay soo qabtaan baa loogu talagalay dhimashana looguma talagelin mukhalladuuna kuwa la waariye wey macna weliba waarintu wiilnimadaasay ku waarayaan waa wiilal baa leeyahay wiilnimadaasay ku waarayaanoo da'daa maba dhaafaanba da'daa wiilnimadaa dhaafi maayaan mana dhimanayaan mana duqoobayaan maxay la wareegayaan biakwaabin koobab bay la wareegayaan maxaa ku jira allahu aclam wa abaariiqa iyo abaariiq bay la wareegayaan abaariiqda waa jamcu ibriiq ibriiqana waxaa la yidhahdaa waa kildhiga ama jalamadka ama ibriiqaba waa la yidhahda luqaadka qaarkood kuwaana way la wareegayaan waxibaa ku jira iyadana oo macnaha la doonayo dadkani ay rabaan wa ka'sin waynu soo barannayoo waxaa la yidhahdaa koobka markii galaaska khamradu ka buuxdaa ka'si la yidhahda haddayna khamra ku jirin ka'si lama dhaho qasab waa inay khamra ku jirto mar haddaa ka'si ba la yidhahda macnaha wa ka'sin bay la wareegayaan koob khamra ku jirto oo min maciinin il durdur a laga keenay il durduray soo socoto oo weli khamra ah waa kaan soo marnay wa anhaarun min khamrin ladatin lishaaribina soma soo marnay webi durdurahayaa galaaskan laga soo daray ee ma aha in yani ama bir lagu tuujiyey ama ruux kuusoo tuujiyey oo iyadoo lasoo tuujiyey lagu soo rafaaday lagu keenayo maah il iska socoto meeshanaa la soo darayaa saasaa marka lagu keenaya min maciinin il durdur ah xaggeeda ayuu ka ahaaday oo halkaasaa laga keenay khamradii adduunyada dhibaatooyinkay dadka u geysanaysa khamradani male saan horey ugu soo barannay laa yusaddacuuna lama madax wareeriyo dadka ahlu jannada ah madaxooda lama wareeriyo canhaa khamradaa xaggeeda ama daraaddeed madaxooda lama wareeriyo maskaxdooda yani waxa weye khamrada adduunyada dhibaatooyinkeelada waxaa ka mid o ruuxu markuu cabo kolley dadkii cabay baa garanaya ruuxu markuu cabo madaxa xanuuna layidhi ila waa wax maskaxdii iyo yani waxgarad garashadii iyo maankiibay ruuxa ka qaadaysa marka madax xanuunna way ku ridaysaa khamradaa aakharo madax xanuun ma leh laa yusaddacuuna lama madax xanuuniyo oo madax xanuun kuma dhaco canhaa khamradaas xaggeeda madax xanuun kama yimaado walaa yunzifuuna mana gororaan ay laa yunzifuuna alcuquul wa caqligooda ma gororaanoo waxaa la yidhaahdaa nasiifka shayga markaad intiisa ugu dambaysa dhibciso oodan waxba kaga tegin ayaa la yidhahdaa weelkii wuu gororiyey wuu gororiyey sooma weelkiay ku jiraan marka intaad qaaddo intaad fooriso inta ugu dambaysa aad ka shubto wuu gororiyey baa la dhaha nasiibka kaasaa la dhaha yacni waxaa aada loogu isticmaalaa hadda dhiigbaxa markuu ruuxu dhiig baxo dhiiggii ka dhammaado ayaa la yidhahdaa asaabahu nasiifu dam a nasiifu dam waxaa laga wadaa hadda maskaxdii ilaahay uu siiyey iyo garashada iyo garaadka ma goriri ma gororinayaanoo khamradani ma dhaafinayso oo kama qaadayso kama saarayso wy maanaa saas walaa yunzifuuna caqligana ma gororaanoo caqliga ma kama qaadoo garashada weli yani waxa weyaan dhib u geysan mayso garashadooda oo macnaheed waxa weeye middan adduunyadu waadiga arkayo ruuxu markuu cabo maskaxdii iyo garashadii iyo caqligiibay ka gororinaysaayo ka qaadaysaa markay ka qaadana wuu isku dardarmanaya waa iska hadaaqayaa waxaan loo baahnayn buu ku kacayaa cantarabaqash iyo hadal qashinuu ku hadlayaa ninkii weynaayee odayga ahaayee sharafta lahaayee maryuhu macnaha u feerayslaayeen maba haba wax waalwaalow waa sarqamaya marka taas ma keento khamrada aakharo taas kama dhalato waxyaabaha ma leh wa faakihatin bay la wareegayaan faakihatin qudaar bay la wareegayaan iyo waxyaalo lagu macmacaansado taasoo mimaa kii ka mid ah yatakhayaruuna ay dooranayaan yatakhayaruuna ay doortaanoo adaa doorashada leh way far badan tahay laakiin adaa dooranayo mid farta ku fiiqanaya ayib ma aha sanka in lagaa gelinayo oo waxaadan rabin hoo qaada lagu leeyay maaha mana aha inay dalan kugu qabatay tahay ee waxa weeyaan waa doorasho waad kala doordooran walaxmi tayrin shimbir hilibkiibay la wareegayaan taasoo mimaa shay ka mida yashtahuuna ay doonayaan oo jecel yihiin shimbiro maxaa loo cabiray shimbiraha hilibkoodu way ka qiimo badan yihiin yani waxa weeyaan yani hilibka xoolaha way ka qiimo badan yihiin maxaa yeelay acraab hilibka xooluhu ay leeyihiin bayna shimbiruhu lahayn shimbirahana waa shimbiro akhro saas daraaddeed baa rabbi subxaana wa tacaala dadka ahlu jannaha hilibkooda meelo fara badan waxaa lagu sheegay inuu hilib shimbireed hilib shimbireed ma sahlan saas macna ree magaalku hadda yani waxay dhahan waa hilibka cad hilibka cad bay dhahaan oo malayga iyo macnaha waxa weye shimbiraha iyo hilibka cad baa la yidhahdaayo magaalooyinka isagaasaa loo badan yahay hilibkan guduudan ee cas inta badan waaba la iska ilaaliyaayo gaaladu waxay dhahan cudurro iyo balaayaa ka yimaaday dhahan walxuca laakiin muhimmaddu waxa weeye hilib shimbireed oo naftoodu ay rabto oy jecel yihiinna way la wareegayaan wa xuurun jannadkaa jannaadkaa dhexdooda waxaa ahaaday xuurun baa ahaaday dumar cadcad ciinun oo indho balballaadhan indhahoodu balballaahan yihiin dumarkaasoo ka amhaali lulu-i luul oo kaleeta ah luulkii almaknuuni la qariyey oo qubkiisa lagu qariyey jazaan yujzawna juuzu dalika dhe arrinkaasaa lagu abaalmariyey jazaan abaalmarin darteed bimaa shay lagu abaalmarinayo kaanuu ay ahayen yacmaluuna kuwa sameeyey laa yasmacuuna ma maqlaan fiiha jannada dhexeeda kuma maqlaan lagwan hadal aan qiimo lahayn ma maqlaan walaa ta'hiiman dembi isu aanayn dembi laysu aanaynayo mid dembi lagu sheegayana ma maqlayaan ilaa qiilan oraah mooye la yidhaahdo salaaman salaaman nabadgeliyo nabadgeliyo salaantaa mooyaane wax kale ma maqlaan wa asxaabu lyamiini ma asxaabu lyamiin yani waxa weye dumarkooda laga warramo waxaa la yidhi waa xuurun ciin xuurun waa hablo cadcad ciinuntana waan t soo sheegnay indho balballaadhan oo indhaha jeexeedu ballaadhan yihiin waa quruxda dumarka way ka amhaali lulu oo luulkoo kale ah luul oo kaleeta macnaha luulka sambalkiisa iyo qaabkiisa u yaallaan waa xagga safaaga luulkii almaknuuni ee la qariyey oo qubkiisii lagu qariyay markii badda laga soo saaro qub buu ku jiraa qubkiisa intuu ku jiraay waa saafi laakiin markii inta qubka laga saaro dabayshu ku dhacdo gacantu taabato waxyaalo kaleeto ay wada kulmaan safaagiisii waxbaa iska bedelaya luulkii almaknuuni la qariyey oo yani daboolkiisa iyo qubkiisa lagu qariyey kaasay u eg yihiinoo xagga saafinimada uga egyihiin waa kaan soo sheegnay safaagooda iyo sida ay saafida u yihiin saxarna uusan u saarnayn jidhkooda xataa dhuuxa lafta dhexeeda maraya kor baa laga arkaya saas way macana jazaan abaalmarin daraaddeed baa saa loo yeelay bimaa shay lagu abaalmarinaya kaanuu ahayn yacmaluuna kuwa sameeyey intaasoo dhan maxaa loo siiyey oo abaalgudkaa loo siiyey waa waxay samayn jireen beerahay soo beerteen iyo shaqadoodii abaalgudkeedii wey laa yasmacuuna ma maqlaan dhagahoodii baa hadda laga warramayaa siday u dhowrsoon yihiin ilan adiga wax kasta haddii inta lagu siiyo oo meel fiican lagu dejiyo oo waxaad rabto dhan lagugu diyaariyo laakiin wax ku dhibaya dhegta kaaga dhacdhacayo soo nooc rafaada ma dhegta lafteeda inay raaxatay rabto inay raaxsatay rabta oo aynan maqlin wax dhiba laa yasmacuuna ma maqlaan marka fiihaa jannada dhexeeda kuma maqlaan lagwan hadal xun oo cantarbaqash ah laqwiga waxaa la yidhahdaa waa hadalka saaqidkan qiimaha lahayn waxaa ma maqlaan cay iyo aflagaado iyo waxa ay dhegtu dhibsanaysa ma maqlaan walaa ta'tiiman dembi isu aanaynna ma maqlaan dembi laysu aanaynayo kanaa dembaabay war adaa khalad galay adigaa macsiyo galay dembi laysu aanaynayana ma maqlaan lama dhihin dembiga ma maqlaan walaa ifman lama dhihin dembi ma maqlaan waxaa ka xeel dheer dembigiioo ruuxa loo aanaynayo laleeyahay warniyaho dembi baad gashay haddaynan maqlaynin dembigii laftiisii inay maqlaan soo kama fiican jirto dembigii inaysan maqlan meesha maba taallaba dembigii inay maqlaan maba dhici karto dembi isaga maba jiraba laakiin xataa mid dembi galay oo dembigii lagu sheegay oo laleeyahay war dembi baad gasho loo aanaynaya xataa maqli maayaan saas maana dhegtu qaban mayso dhegtoodana ilah baa subxana watacala ilaalinayo waxa alla wixii ay dhibsan lahayd baa laga ilaalinaya ilaa qiilan oraah mooye wax kale ma maqlayaan salaaman la yidhaahdo salaaman yani waa isa salaamid salaan nabadeed yani waxa weye nabadgelyo korkiina ha ahaato ay nusalimukum salaaman waan idin salaamaynaa waan idin salaamaynaa waan idin salaamaynaa nabadgeliyo nabadgeliyo warkay maqlaya waa ka waa nabad iyo nabadgelyo iyo khayr iyo wanaag unbaa dhegtooda qabanaysa salaamtaasi waa salaamta malaaigtii baa u imaanaysa oo soo salaamaysa ayagiibaa isbooqanaya isa salaamaya rabbi baa salaan usoo jeedinaya salaamun qawla min rabbi raxiim allah subxaana wa tacaala salaan usoo diray soo salaamaya ma ujeeda marka salaamtaa unbay dhegtoodu qabanaysaay wax xumaan a dhegtoodu maba qabanaysaba saasuu rabbi ku sheegay subxana wa tacala u fiirsada meel walba dadkaa wixii ay rabeen waa looga dhamaystiray wax u laaban ma jiro wa asxaabu lyamiini midigta asxaabteeda waa qoladii labaad wey maa maxay bay ahaydeen asxaabu lyamiini midigta asxaabteedu maxay yihin waa qoladaynu kusoo marnay asxaabu lmaymanati baa xaggaa lasoo jeeda halkana maxaa yidhi asxaabu lyamiin waa isku mid waa midigta un macna wa asxaabu lyamiini midigta asxaabteedu maa maxay bay ahaadeen asxaabu lyamiini midigta asxaabteedu waa la yaab warkooda waana wax isweydiin mudan wey fii sidiin bay ku sugan yihiin gob dhexdii bay ku sugan yihiin gobkaasoo makhduudin la qodax gooyey la qodax guray oo qodaxdii laga jaray wa dalcin wa dalxin iyo muus dhexdii bay ku sugan yihiin geedo muus ah manduudin oo midhaha lagu taxay kor iyo hoosba midhuhu ku taxan yihiin wa dhillin hoos bay ku dhex sugan yihiin hooskaasoo mamduudin la taagay oo meeluu ku dhammaadaba aan lahayn wa maa-in biyay ku dhex sugan yihiin biyahaasoo maskuubin la shubay oo shubmaya wa faakihatin khudaar iyo waxyaale lagu macmacaansaday ku dhex sugan yihiin kahiiratin oo fara badan faakihadaasoo laa maqtuucatin tulla gooyo aan ahayn xilli laga waayo suuqyada oy go-do male walaa mamnuucatin tu laysu diidana aan ahayn oo layska hor istaagayo wa furushin waxay ku dhex sugan yihiin wa furushin firaashyahay ku dhex sugan yihiin firaashyadaasoo marfuucatin la kor yeelay meeshay yaallaanay ka yaalaan yani guriga iyo meesha deegaanka aad bay u koraysaa yani iyagana qiimo ahaan waa sarreeyaan innaa anagu buu rabbi yihi subxana wa tacaala ansha'naa waan amaamunnay hu dumarkaa firaashyada jiifa wa furushin haddii la yidhi firaashyo firaash waxaa laga fahmay inay haweenay ku jirto saas daraaddeed baa waxaa la cabiray oo damiirka loo celiyey furushinta macnaha laga fahmayo oo ah haweenkii ku jirta saas man innaa anagu ansha'naa waan amaamunno waan abuurnay yacni hunna dumarkaa firaashyadaa ku jiifa annagaa abuurnay inshaaan abuurid annagaa amaamunnay abaamud iyo abuuris dhamaystiran baan abuurnay fajacalnaahunna waxaanu ka yeelnay abkaaran kuwa bikaarooyinaan ka yeelnay oon laysaga horraynin curuban baanu ka yeelnay kuwa raggooda isjeclaysiiya atraaban oo haddana isku da-a liasxaabiilyamiini waxaanu u yeelnoon u abuurnay liasxaabiilyamiini midigta asxaabteedaanu u abuurnay hullatun kooxi min alwaliina kuwii horay ka mid yihiin wa hullatun koox kalena min alaakhiriina kuwa dambay ka mid yihiin asxaabulyamiinna intaasaa warkooda lenogu gaabi wuxuu rabbi leehy subxaana wa tacala nimanka asxaabulyamiinkii fii sidrin makhduudin bay ku sugan yihiin sidriga waa geedka gobka la yidhaha gob waxay ku dhex sugan yihiin gob de gob aakhara wey waa gob janno gob kale adduunyada maaha magaca unbaa ka dhexeeya waxaad arkaysaan gobka adduunka dhibaatadiisu wax wey midhihiisu waa macayn laakiin dhib wuxuu ku dhigay midhaha sidii lagu soo goosan lahaabaa rafaad ku jira qodax buu kugu dili soo ma kaas aakhare laakiin makhduud weeyo qodaxdiisii waa la jaray wax qodax oo ku dhimaysa male wa dalcin dalxin dalxigana waxaa loo baday mufasiriintu jamaahiirtoodu ay qabaan dalxiga in la yidhaahdo mooska aan cunno mooska la yidhahdo dalxiga mamduudin oo laysku taxayoo yacni geedka laga bilaabo salkiisa ilaa baarkiisa ayay midhuhu isdul saarsaaran yihiinoo ku taxan yihiin wa dillin mamduudin yacni had iyo hoos la fidiyey la fidiyey oo la taagay maxaa laga wadaa yaani hooska adduunyadu wuxuu hal mar buu shabahay hooska noocan oo kale ah waa marka qoraxdu ay weli ayna soo bixin dhulkuna si fiican u iftiimo hooska dhulka korkiisa saaran markaasi waa hoos meel uu ka bilowda aan lahaynba sooma isagoo dhanba waaba fidsan yahayba ilaan dhulkii hoos baa saaran inuu hoos saaran yahayna waxaad ku garanaysaa qoraxdu markay soo baxdo shay walba hooskiisii baa gooni u go-ay ilaa hooskii uruursamo uruursamo hoosku marka dambe uu ku soo haro geedaha iyo buuraha iyo guryaha jirridoona uu kusoo haro soomaali marka hoos fidsan oo meeluu ka bilowdaiyo meeluu ku dhammaadan ahayn oo dabada ishaya ayaa meesha ahaadoy ku leeyihiin waa ka nabigeena sal alay slam ku sheegay jannada waxaa ku taalla geed geedkaasoo hooskiisa boqol sano nin faras aada u dheeraynaya saarani uusan ka dhex dhici karin oo uusan goyn karayn saas maana marka qorax male wax ku dhiba male ayadoo dhan waa hooskaa fidsan way maana waxaa kaloo ku dhex sugan yihiin wa maain maskuubin biyo la shubay wa faakihatin kaiiratin iyo khudaar iyo waxyaalo lagu macmacaansadoo fara badan khudaartaasi laa maqtuucatin walaa mamnuucatin tulla gooyo ma aha khudaarta adduunyada ka gedisanoo xilli waxaa jira la gooyo geedaha laga gooyo wax yar markay suuqyada taallana ayba ay dhammaato la waayaba sooma midani male xilli walba waa la helaa walaa mamnuucatin midna isu diidana ma aho xilli alle xilligaa doontaba waad helaysaa macnaha lagu diidi maayo lagaana hor istaagi maayo macnaha wa furushin marfuucatin kuwo la sarraysay wa furushin marfuucatin firaashyo kor loo qaaday qoladii hore maxaa layidhi calaa sururin mawduunatin baa layi baa lagu tolay oo lagu taxay oo farshaxa looga dhigay kuwana waxaa layidhi kor bay jiraan oo sariiro sarreeya layidhi soo ma kala ah wa furushin fafurasho oo marfuucati dumarkaada iyo xaasaskooda ayaa markaa laga warramo inaa anshaanaahunna inshaa'an ilaahay baa subxaana wa tacaala abuuray oo annagaa abuurnay abuuris dhamaystiran buu leeyahay waa lagu faryaraystay saas way macanaa yani inshaa'anta masderka waxay faa'idaynaysaa yani inshaa abuuris dhammaystiranoo kaamila la abuuray meel aad is leedahay malaha meeshanay ka dhimantahay yaa ka dhammaystira ma ad arkaysa dumarka adduunyada ka gedisa midda adduunyada ugu sidateed qalanjada haddii lagu dhiibo meel unbay laadahay saas meel unbay laadahay haddii xataa abuurka wuxuunu dhamaystiran yihiin dabeecad iyo waxyaabo kaleeto unbaad ka dhaliili amaa kuwan inaa ansha'naahunna inshaa'an rabbi baan sameeyey oo ugu talagalay wax dhimanaan sha'ana male saas way macnaa fajacalnaahunna abkaaran tilmaamahooda wax laga sheegayo waxaan ka yeelay buu rabbi bikaarooyin curuban atraaban curubta waxaa la yidhahdaa waa haweenayda mar walba ku kacda waxaan ninkeedu ku jeclaanayo saas way macnaa almutaxabiba ilaa zawjiha dhaqankeeda hadalkeeda ficilkeeda adeegeeda waxay qabanayso oo dhan iyo tasarufaadkeedu waxay ku dadaalaysaa wax uu ninkeedu ku jeclaado taasaa waxaa la yidhahdaa curubka dumarka noocaasa la yidhahda saas way maanaa maaha nin ninkeeda kama xanaajiso mid macnaha waxa weeyaan yani habaar qabto oo kadeed qabto oo ninka ku taaganna maaha mid basari oo kala taallana maaha ee waa mid sida ay macnaha waxa weye isaga shaqaynaysa hawsheedii say u taallo ninkeedaa siduu ku jeclaan lahan bay ka shaqaysa ilaan salaad ma tukato hawl kale ma qabato caruur ma hayso jika ma gasho waxay ka shaqaysaa waxa weeyaan ninkaas siduu ku jeclaan lahaa jacaylkiisay u kordhinahayd maana ayib atraabanna waxa weye waa isku da-aad waa isku da-aadoo kulligood hal da-wooda wey ma kala weyna mana kala yara tilmaamahaasuu rabbi ka bixiyey subxana wa tacaala dumarka sida loo tilmaamayo culimada qaarkood waxay leeyihiin waa dumarka xurulciinta ah ee jannada lagu abuuray weeyaan bay leeyihin qaarna waxay leeyihiin ma ahe waa dumarkii adduunka ee meesha la keenay oo ilaahay abuurkoodii dib u sameeyey abuur cajaa'ibana loo sameeyey labadaba way soo gelayaan xurulciintiina saasaa loo abuurayaa kuwan adduunyadana abuurkooda dib baa loogu noqonaya markaasaa waxaa loo abuuraya inaa ansha'naahunna inshaaan baa laga dhigaya waxaana kutusaya xadiidka imaamu tirmidi uu soo saaray sheikhu lalbani caleyh raxmatullahina uu lishawaahidihi ku saxiixiyey wuxuu yidhi nabiga s caaisha waxay leedahay nabiga sal alay waslam waxaa u timid haweeney cajuusad ah haweeney duqa baa nabiga u timid sal lay slam markaasaa waxay tihi rasuul ilaahayow alla waxaad ii weydiisaa inuu jannada i geeyo markaasaa nabigu wuxuu yidhi sal lay wasalam habar janno ma gasho buu ku yidhi habar janno geli mayso nabigu waa la kaftamayay salawatu rabbi wasalaamu caleyh wuu ka tegey caaishuu kusoo laabtay waxay tihi nebi allow haweentii hadalkaad ku tihi aad buu u dhibay de waxay u qaadatay ruux marba hadduu adduunka ku duqoobo aakharinaas waxba kulahayn nebigu sal alay wasalam warkiibuu u faahfaahiyey wuxuu ku yidhi adigoo sidan duq u ah janno geli mayse laakiin aakhare markaad tagtay ilaahay gabadh buu kaa dhigi doonaa buu ku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh soma marka waxa weeyaan fajacalnaahunna abkaaran curuban atraaban kuwii adduunyaduna waa gelayaan xurulciintuna waa gelaysaa macana sidaas weyaan curuban atraaban wa asxaabu lyamiini midigta asxaabteedu ma maxay bay ahdeen asxaabu lyamiini midigta asxaabteedu maxay yihiin fii sidrin bay ku dhex sugan yihiin geed goob ah dhexdii makhduudin oo la qodax guray wa talxin iyo muus manduudin oo isagana midhaha lagu taxay manduudin la taxay oo midhihiisa geedka lagu taxay wa dillin iyo hoos mamduudin oo la taagay oo la fidiyey wa maa-in iyo biyo maskuubin oo la shubay oo si badan u shubmaya wa faakihatin iyo qudaar iyo waxyaala lagu magacmacaansado kaiiratin oo fara badan laa maqtuucatin tulla gooye ma aha qudaartaas walaa mamnuucatin tulla laysu diidana ma aha wa furushin firaashye ayay dhexdooda ku sugan yihiin marfuucatin oo la kor yeelay xagga qadarka iyo makaanka labadaba inaa anagu ansha'naahunna dumarkaa annagaa abuurnay buu rabileehi inshaa'an abuuris dhammaystiran fajacalnaahunna waxaanu ka yeelay abkaaran hablo ayaanu ka dhignay bikaarooyina curuban yani kuwa raggooda isjeclaysiiye ayaanu ka dhignay atraaban oo isku da-aad ah iyagoo dhan hal dacwado mid duqa ayna ku jirin liasxaabiilyamiini baanu u abuurnay ansha'naada ku tacalluqi ama fajacalna liasxaabiilyamiini midigta asxaabteeda ayaan u abuurnay oo looguba talagalayba waxa loogu talagalayba waa iyaga saas way maana ulmatun koox min alwaliina hullatun min asxaabi lyamiin way asxaabulyamiinka abaalgudkaa leh hullatun koox iyaga ka mid ihi min alwaliina ummadihii hore xaggooday ka ahaatay ama ummadihii horay ka mid yihi wa hullatun koox kaloo iyaga ka midana min alaakhiriina ummadaha dambe ayay xaggooda ka ahaadeenoy ka mid yihiin macnaheedu waxa weyaan ummadaha dambe yaa laga wadaa marka ummadda nebiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh soma in badan oo ka mida asxaabulyamiinkuna ummadda nebi maxamed bay ka imaanayaan in badan oo ka mida asxaabulyamiinkuna waxay ka imaanayaan ummadihii horey ka imaanayaan saas way macnaha marka asxaabulyamiinka ummadda nebiga sal lla lay slam baa ku badan sida xadiidka nebigu sheegaya salawatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu rasuulku ku yidhi saxaabada dadka jannada gelaya afar meelood marka loo qaybiyo meel ka mida inaad noqotaan ma ku qanacsantihi raalli ma ku tihin haabay dhehen allahu akbar inteeda ma adheen saddex meelood marka loo dhigo meel inaad noqotaan ma ku qanacsantihin haabay dheheen laba meelood marka loo qaybiyo nis inaad ahlu jannaha noqotaan maydin qancisaan raalli baan ku nahay bay dheheen nabigu wuxu yhi sal lla lay waslam ummadaydu ahlu jannaha oo dhan bay niskii tahay ummadihii kale oo dhan iyo ummadda nebi maxamed jannada waa loo simay isku in baa gelaysa maanaa marka haddii taa la yidhi saabiqiintii laynooga batay dhankeen u badannahay marka aaabulyamiinkanubadan saas man ayb hullatun min alwaliina wa hullatun min alaakhiriin wa asxaabu shimaali bidixda asxaabteedu maa maxay bay asxaabu shimaali bidixda asxaabtoodu ahaadeen ayagana bal warkoodu isweydiin buu mudan yahay waa la yaab maxay yihin fii samuumin naar hanfi ah dhexdeeday ku sugan yihiin wa xamiimin iyo biyo la kululeeyo aad u kulul bay ku dhex sugan yihiin iyo wa dillin hoos dhexdii oo min yaxmuumin qiiq ah hoos qiiq ah hooskaasoo laa baaridin mid qabow aan ahayn walaa kariimin mid wanaagsanna aan ahayn inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen qabla dalika kan hortii waa akhrade kan hadda ay hayaan hortii waxay ahaayeen mutrafiina kuwa loo faajafaajeeyey bay ahaayeen yacni kuwa loo nicmeeyo adduunka loo nicmeeyey bay ahaayeen wa kaanuu waxay ahaayeen yusiruuna kuwa daa'ima cala alxinfi dembigii korkiisa alcadiimi ee weynaabay daa'imi jireen wa kaanuu waxay yidhahdeen waxay ahaayeen yaquuluuna kuwa yidhaahda aidaa mitnaa ma markaan dhimanno oo wa kunnaa aanu ahaana turaaban caro iyo wa cidaaman lafo miyaa ainaa anagu lamabcuuhuuna miyaa nubcatu nala soo saari ainaa anagu lamabcuuhuuna kuwa lasoo bixinayo miyaanu nahay awa aabaa'unaa ma aabbayaashanaa lasoo bixin alwaliina ee horreeyey qul waxaad tidhahdaa nebi maxamed oo u jawaabo ina alwaliina kuwii horreeyey iyo walaakhiriina kuwa dambeeyaba lamajmuucuuna kuwa lasoo kulmin weeye ilaa miiqaati yawmin maalin ha maalin lagu wakti qabtay ayaa lasoo kulminaya maalinkaasoo macluumin la ogsoon yahay uma kadibna inakum idinku ayuha adaalluuna kuwa lmunsanow almukadibuuna ee aakhara beeniyeyow la aakiluuna waad cunaysaan min shajarin geed xaggii baad ka cunaysaan geedkaasoo min zaquumin zaquum ah geed zaquum ahaaday zaqiim macnaha waxa wey geed zaquum la yidhahdo ayaad cunaysaan oo famaaliquuna kuwa buuxinay minhaa geedkaa xaggiisa ayaad buuxinaysaan albutuuna caloolaha famaaliuuna kuwa buuxinayaa tihiin albutuuna caloolaha minhaa geedkaa zaquumka xaggiisaaad ka buuxinaysaan fashaaribuuna kuwa cabay baa tihiin calayhi geedka zaquumka korkiisa waxaad ka cabaysaan ku cabaysaan min alxamiimi biyaha kulul xaggooda ayaad kaga cabaysaan ood iskaga dejinaysaan fashaaribuuna kuwa cabi baa tihiin shurba alhiimi geela ooman cabitaankiisoo kaleeto haadaa kan la soo sheegay nusuluhum sooriyadooda weeye yowmaddiini is-abaalmarinta maalinkeeda saasaa loo sooriyeynaya bu rabbi ilahi subxana watacala asxaabu shimaal wa asxaabu shimaali bidixda asxaabteedu ma asxaabu shimaali bidixda asxaabteedu maxay yihiin fii samuumin samuumka waa kaa soo marnay wa waqaana cadaaba samuumi samina marna soo mar samuumka waa cadaabka hanfiga dabaysha kululbaa ee jidhka dulduleelkiisa gasha jidhka gudaha u gasha marka fii samuumin naar hanfi ah oo aada u kulul bay dhexdeeda ku sugan yihiin wa xamiimin iyo biyo aada u kulul biyo la kululeeyo kulka ka gaadhay meesha ugu darsan wa dillin iyo hoos oo min yaxmuumin qiiq ah yaxmuumka qiiqa madow baa la yidhaha yacni waxa weeyaan hoos naarta ay ku jiraan qiiqa ka kacaya qiiqaasaa wuxuu samaynayaa hoos qiiqa hooskiisu mana qabooba mana wanaagsana aduu qiiq kacayo qoraxduna aada u daran tahay haddaad hoos ka raadiso od hoos fadhiisato kulayl mooye ma hoos baad gelaysa isagaaba kusii gubiya soo saas maa min yaxmuumin oo qiiqa qiiqaasaa waxaa la yidhi hooskaasi laa baaridin ku qabow ma aha oo hoos wixii loogu xilan jirayo inuu ku qaboojiyaa laga heli maayo walaa kariimin ku wanaagsanna ma aho yacni qurux iyo wanaagna kama muuqdo oo madow iyo foolxuma meesha taala maxaasaa loogu galay nimankaasoo cadaabkaa loo geliyey inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen qabla dalika kaa hortii mutrafiina kuwa loo nicmeeyey bay ahaayeen adduunka markay joogeen dad loo barwaaqiyey bay ahaayeen ilahi subxana watacala xooluu siiyey caafimaad buu siiyey caruur buu siiyey yani magaca buu siiyey ilahi subxaana watacala dad uu wax siiyey bay ahaayeen wa kaanuu waxay ahaayeen yusiruuna kuwa kuwa daa'ima cala alxinfi dembigii korkiisa kuwa daa'imay ahayen dembigii alcadiimi ee weynaa dembiga weynna way daa'imi jireen dunuubta waaweyno shirkigu ugu wen yahayna way daa'imi jireen oo weligoodba mayn waa laga fujin kari waayo macana wa kaanuu waxay ahaayeen yaquuluuna kuwa yidhaahda aidaa anubcatu ma nala soo saaraya idaa goortii miyaa nala soo saarayaa mitna aan dhimanno oo wa kunnaa aanu ahaano turaaban ciid iyo caro iyo wa cidaaman lafo ainaa anagu lamabcuuhuuna kuwa lasoo bixinayo lasoo saarayo miyaanu nahay awa aabaa'unaa ma awowyadanaa lasoo saari alwaliina ee horreeyey ma waxaad hadda nagu akhriyaysaa wixii awow dhintay ee lafihiisii dhulku cunay kuwiibaa laga daba tegayoo lasoo celin miya war waxaasi wax suuroobi kara maa caqligama geli karto qul waxaad tidhahdaa ina alwaliina kuwii horreeyey taas waa bilow aadam iyo xaawo ina alwaliina kuwii horreeyey waalaakhiriina iyo kuwa dambeeyana iyo kuwa dambeeyaba ugu dambeeya lamajmuucuuna kuwa lasoo kulminayo way dhammaantood hal mar baa laysu kada keeni waxaasoo dhan ilaa miiqaati yawmin maalin lagu wakti qabtay xaggii baa loosoo kulminaya miiqaatku waa yani waxa weye waa xilliga arrin lagu ballamo oo wakti lagu qabsado ilaa miiqaati yawmin maalin lagu wakti qabsaday ayaa lasoo kulminayaa macluumin maalinkaasoo la ogsoon yahay waa la yaqaanaayo qiyaama la yidhahdaa waktigay dhacaysana ilahay bay u taallaa subxana wa tacala isagaa garanaya uma kadibna inakum idinku markii laysa soo ururiyo inakum idinku ayuha daalluuna kuwa luunsanow almukadibuuna ee beeniyey aakhara iyo wixii la rabay in la rumeeyooo beeniyeyow la aakiluuna kuwa cunayaatiin min shajarin geed xaggii baad ka cunaysaan geedkaasoo min zaquumin zaquum ahaaday geedka zaquumka la yidhaahdo waa geedkaynu kusoo marnay fi suurat saafaad aan kusoo marnay waa geed asaga dhanba cadaabka ay ku jiraan buuba ka daran yahay mar alla markii calooshooda uu gaadho caloosha oo dhan buu karkarinaya markaasay dibirayaan oo fuurayaan geedkaa markay cunaan oo ku gubtaan ayay markaa kadib waxay u baahanayaan cabitaan ay iskaga dejiyaan ilan caadi marka la qadeeyo soo cabitaan lagama dabcab qadadoodu waa zaquum waa geedka foolxumana laynoogu soo sheegay inuu yahay ru'uusu shayaatiin shayaaiinta madaxoodan madax shaydaan baad moodaa siduu u baxay xumaantiisana waxa weeye gaajo kaa qaadi maayo rafaad iyo dhib iyo kulayl inuu ku geliyo mooye famaali'uuna kuwa buuxinayaa tihiin albutuuna caloolaha minhaa geedkaa zaquumka xaggiisaaad ka buuxinaysaan yacni dani kugu qabatay wax kale markay waayaan geedkaas ayaga oo dhanba gubahaya ayay dantu ku qabanaysaa inay caloosha ka buxsadaan oo ka dhergaan tayib markay dhergaanna biyan aan iskaga dejina hanala siiy gubanay rabaadnay fa shaaribuuna kuwa cabayaa tihiin calayhi geedka korkiisa waxaad ku cabaysaan min alxamiimi biyo kulul xaggooda waxaaba la iskaga dejinayaa biyo ka daran oo sidaadii ay wejiga ugu soo dhawaynayaanba wejiga iyo macnaha waxa agagaarkiisao dhan haranku ka kacayo calool ay gaadhaan iskaba dhaaf biyahaana waa cabayaan saquumkaana calooshay ka buuxinayaan dani kugu qabatay weeyaanoo naftaa u geynaysoo rafaadka hayaa ka daran fa shaaribuuna kuwa cabayaa tihiin biyaha iyagay aada u kulul baad cabaysaan shurbalhini geel haraadsan oo ooman cabitaankiisao kale wey alhiimka waxaa la yidhahda sida muqsiriinta u badan yihiin geelu markuu ooman yahay geelu markuu ooman yahay biyaha marka lagu soo daayo si wuxuu u cabaa miir la-aan ah inuu waalayha waalayha mooysa maanaa cantuugada iyo yacni biyaha siduu u dirahayo isu dhaafinayo shalqadoodan xataa la yaabaysa macana sidaasoo kaleetaa biyaha kulul aada u cabaysaan barbileh subxana wa tacala haadaakani nuzuluhum sooryadooda wey yowmaddiini abaalmarinta maalinkeeda lagu sooriyeynayo waaba sooriyaba nusulka waxaa la yidhahdaa ruuxaad jeceshahay martiqaadkaad ugu talgasho marka ugu horreeya taasaa sooriyo looga dhigaya mabda ay diidanayeenoo isa soo noolaynta ah baa lagala hadlaya marka saddexdaa qaybood baa marka loo qaybsamaya saddexdaa qaybood qorshaha qoladii aada isku dari lahayd dadaalkaaga hawl adiga kuu taalla wey marka saas man ama saabiqiinta lac ama asxaabulyamiin ku soo dhac ama ma ahe intaad ka tagto asxaabu shimaal isku dar isku dar oo seexo oo barkinta dheerayso hawl adiga kuu taalla wey bacda tawfiiq illahi tabaaraka watacala saas man dadaalku adigu kula jira laakiin warka haddii lagu siiyey waxba lagaa qarinin adiga waxa weeyaan waa laguu dadaalay kadibna adiga iyo nacasnimadaada ama fariidnimadaada shaqayso naxnu annaga ayaa khalaqnaakum idin abuurnay buu rabbi yidhi subxana wa tacaala falawlaa tusadiquuna maad rumaysaan annagaa idin abuurno abuurka hore waad ogoshihiin maad rumaysaan abuurista dambe afara'aytum bal ka warrama maa shayga tumnuuna aad daadinaysaan oo shubaysaan biyaha aad shubaysaan oo daadinaysaan oo raxiimka ku daadinaysaan bal ka warrama a antum idinka miyaa takhluquunahu a antum idinka miyaa takhluquunahu abuura oo makhluuq ka dhigay am amase naxnu annaga ayaa alkhaaliquuna kuwa abuuray oo makhluuq ka dhigay ah biyihii xumaa ma idinkaa ka dhigay makhluuq nool oo shaqaysanayo ordaya mise annagaa ka dhigay naxnu annaga ayaa qadarnaa qadarnay baynakum dhexdiina waxaanu ku qadarnay almawta geeridii baan ku qadarnay wamaa naxnu anaguna manihim bimasbuuqiina kuwa lagala hormaray kuwa lagala hormarayo calaa an nubadila inaan bedelno amta inaan bedel qaadano amhaalakum kuwa idinka idinka mid ah inaanu bedel qaadanno idinka intaan idin tegsiino idinkoo kale idinku bedelanno taas nalagama hormarayo oon naloogama rayn kara wy man naloogama rayn karayo waanu samayn karna wy man oo wanunshiakum calaa an nubadila inaanu bedel qaadanno amhaalakum kuwa idinka oo kale oo idinla mid ah oo wanunshiakum aan idin abuurno fii ma shay dhexdii fii ma abuur dhexdii aan idinku abuurno oo laa taclamuuna aydaan ogeyn oodaan garanayn walaqad calimtum xaqiiqiya waad ogaateen annash'ata amaamuddii iyo abuuristii aluulaa ee horraysay waad ogaateenoo waad ogtihiin ee afalowlaa tadakaruuna maad waansantaanoo middan dambe fahataaneed ka doodaysaan macnaha macnaheedu waxa weeye biyahan aada meesha ku tuuraysaan ee ilaahay khalqiga ka abuuray mal ka warrama layidhi ma idinkaa abuuray mise inaga abuurna jawaabtu anaa abuuray way allah taa way ogol yihiin haddaad taa ogoshihiin geeri inay jirtana ma ka doodsantihiin naxnu qadarnaa baynakum lmawta annagaa geerida dhexdiina qadarnay oo waxaa laga wadaa qadaridaasi yacni waxa weeyaan dadka ruux walba intuu noolaan lahaa annagaa u qorshaynay mid cimri dheeraan doona mid cimrigiisu gaabnaan doono annagaa dhexdiina qadarnay geerida tafsiir waa kaa tafsiir kaleetoo labaad baa jira laakiin kaas aan ku daysano annagaa dhexdiina geerida qadarnay haddaanu geeridiina qadarnayna nalooga rayn maayo waxna caajis gelin karo oo nagala hormari karana ma jiro inaanu intaanu idin tagsiinno kuwo idinkoo kalea idinku bedelanno kadibna idinkii tegay inaanu dib idiin soo abuurno oo si aydaan garanaynin iyo qaab aydaan garanaynin iyo khalqi aydaan garanaynin dib inaan idinku abuurno wanunshiakum fima laa taclamuun leanna abuurka dambe iyo abuurkani waa kala gedisan yihiino adigii oo hebelkiia oo sidaadii a ma ah waa ka gedisnaanaysa xoogga iyo qaab abuureedka iyo waa ka nebigu sal lay slam yidhi aadam yani wuxuu ahaa lixdan dhudhun buu ahaa aadam lixdankii uu ahaabaa caruurtiisa dib loogu abuuri doonaa marka yani wanunshiakum fima laa taclamuuna waa waxaynaan garanan qaab aynaan garanaynin inaanu dib idinku soo celino wy macnaha waad ogtihiin abuurkii hore iyo abuuristii hore oo kama doodsanidin ee maadwaano qaadataan oo wax fahantaan allaha abuurkaa hore sameeyey ee biyaha dhibicdaa ka sameeyeed meesha ku ganteen ood ku shubteen allaha abuurkaa hore sameeyey tan dambana inuu soo celiyo waa tii oo kaleeto waxay kaga gadisanta ee wax ku qaata saasaa laleeyahy afara'aytum bal ka warrama maa maa tumnuuna shayga aad shubaysaan ee aad daadinaysaan oo aada raximka hooyada ku daadinaysaan biyaha a antum idinka miyaa takhluquunahu abuuro oo khalqi dhammaystiran ka dhigay am amase naxnu annaga ayaa alkhaaliquuna kuwa abuuraya mar hadday qiraano yidhahdaan allow adaa abuuray ayaa waxaa lagala hadlayaa marka soo celinta taa ma qirsantihin ha soo celintii marka waa inaad qirtaan waa ku qasbantihin naxnu annaga ayaa qadarnaa qadarnay baynakum dhexdiina almawta geeridii annagaa qadarnay wamaa naxnu annaguna ma nihin bimasbuuqiina kuwa lagala hormaro ma nihin oo looga reeyo calaa an nubadila inaan bedelno inaan bedel qaadanno amhaalakum kuwa idinkoo kalea inaan bedel qaadano kuwa lagala horumari arrinkaa oo looga rayn oo laga laga lagu caajisgelin karo manihi wa nunshi'akum iyo inaanu idin abuurno fii maa shay dhexdii inaan idinku abuurno laa taclamuuna aydaan ogeyn inaan khalqi cusubaydaan ooyen oo garanayn inaan idinku abuurnana dhimashada kadib taa iyadaa naga nalagala hormari maayo nalagu caasisgelin maayo yani cidna noogama rayn karto mana cid naga hor istaagi karto naga celin karto ma jirto walaqad calimtum xaqiiqiya waad ogaateen annash'ata abuuristii baad ogaateen aluulaa ee horraysay oo taa waad qirsantihiin ee falawlaa tadakaruuna maad waafahantaan wixii wax fogoo adagba meehe afara'aytum bal ka warrama maa taxrusuuna iyo weli mabdi'ii baa la taqriirinaya afara'aytum bal ka warrama maa shayga taxrusuuna aad beeraysaan ood abuuraysaan a antum idinka miyaa tasracuunahu yani waxa wey ka dhigay zarci ka dhigay ma idinkaa zarci ka dhigay am amase naxnu annaga ayaa azaaricuuna kuwa zarciga ka dhigaya ma annagaa beer soo baxday ka dhignay mise idinkaa beer soo baxday ka dhigay allow adaa ka dhigay haddee idinku xabad unbaad dhulka geliseen halkaasaana idinku dambaysay geedka noole naftu ku jirto annagaa soo bixinaye maad halkaa ka fahamtaan idinkana markaad dhimataan inaanu dib idiin soo noolayn karno saas way macana law nashaau haddaanu doono bu rabbi subxana wa tacaala lajacalnaahu xaga waxaanu ka dhigi lahay jacalnaahu beerta aad dhulka geliseen abuurka aad dhulka geliseen waxaanu ka dhigi lahay xutaaman burbur baanu ka dhigi lahay ama mehe lajacalnaahu zarcigaa waxaan ka dhigi lahayn xutaaman burbur baanu ka dhigi lahayn fadaltum markaasaa waxaad ahaan lahaydeen tafakkahuuna waxaad noqon lahaydeen tafakkahuuna kuwa yaaba oo yidhaahda innaa anagu lamuqramuuna kuwa la daymeeyey baanu nahay kharash baa nala geliyey markaanu abuurkii dhulka gelinoon ku rafaadnay ayuu iska burburay kharash un baanu la hadhnay iyo macnaha dayn bal iskaba dhaafee naxnu anigu maxruumuuna kuwa la hoojiyey oo wanaag ba aan lala rabin baynu nahay nasiib xuma inoo taalla afara'aytum bal ka warramabu rabbi subxana wa tacaala maa taxrusuuna waxa aad abuuraysaan yani waxa weye abuurku iyo waxaan ilaahay uu ka soo saarayo geedkan soo baxayo midhaha ka baxayo iyo qaabku u baxayo waa shay ku tusaya qudro iyo awood rabbaani ah awooddaa haddaad qirto waa inaad qirta in lagu soo noolayn doono saas way mabda arrintaasay ku socotaa macnaha ilaan adigu wax shaqaa kuma lihid shaqada aad ku leedahay waxa way dhulkaan meel faadfaadhay kadibna abuurkii unbaad gelisay halkaasaa kugu dambaysa soo saas ma intaa wixii ka dambeeyey kamaada hore wuu soo baxay geed buu noqday sabuul buu bixiyey midhaa ka soo baxay wuu bislaaday intaasoo dhan wax yar oo shaqaa unbaad ku leedahay way hawshan ilaahay baa wada subxana wa tacala allaha intaasoo dhan ka dhigay ee isaga oo abuur dhulmayda ahaa geedkaa nool ka dhigay idinka markaad dhimataanna wuu idin soo noolayn karaa afara'aytum bal ka warrama maa taxrusuuna waxa aad abuuraysaan aantum idinka miyaa tasracuunahu beer ka dhigay am amase naxnu annaga ayaa azaaricuuna beer ka dhig mise annagaa beer ka dhignayoo zarci iyo beer taagan ka dhignay oo nool law nashaau haddaanu doonno lajacalnaahu zarciga waxaanu ka dhigi lahay xutaaman burbur baanu ka dhigi lahay haddaan rabno markuu soo baxayba waan burburin lahay ama ma ahe intuuba dhulka ku jiro uusan soo bixin baaba dhulkaaba cuni lahaaba haddaan doono fadaltum markaa waxaad ahaan lahaydeen tafakkahuuna kuwo markaa yaabaad noqon lahayd saas waa la yidhahdaa tafakuha yaabidda ama kuwo qoomamoodaad noqon lahaydeenoo kharashkay galeen ka qoomamood oo markaa yidhaahdo ku dhawaaqa innaa anagu lamuqramuuna kuwa la daymeeyey baanu nahay muqramuuna yani kuwa dayn laga gutay baanu nahay oo wixii dhib ee ina gaadhay dayn baa laynagu yeesheen kuwo dayn lagu lahaa laga gutay oo kharash baynu gala manaa kharaamaad iyo kharash unbaa nala geliyey bal iskaba dhaafe naxnu anagu maxruumuuna kuwo la hoojiyey baanu nahay oo la qadiyey oo wanaag laga qadiyey afara'aytum bal ka warrama mar kaleeto bal xaggana fiiriya afara'aytum bal ka warrama almaaa biyihii ka warrama alladii biyahaasoo tashrabuuna aada cabbaysaan a antum idinka miyaa anzaltumuuhu soo dejiye min almusni daruurtaba idinkaa ka soo dejiye am amase naxnu annaga ayaa almunziluuna kuwa soo dejiyey ah law nashaau haddaanu doonno jacalnaahu waxaanu ka dhigi lahay biyahaasi ujaajan kuwa khadhaadh oo aad u dhanaan oo aad u khadhaadh baan ka dhigi lahay oon la cabbi karin ee falawlaa tashkuruuna maa shukridaan oo rabbigiin umahad celisaan afara'aytum bal ka warrama annaara dabkii ka warrama allatii dabkaasoo tuuruuna aad shidanaysaan a antum idinka miyaa ansha'tum abuuray shajaratahaa geedkeeda ma idinka abuuray am amase naxnu annaga ayaa almunshi'uuna kuwa geedkiisa abuuray ah naxnu annaga ayaa jacalnaaha geedkaa waxaanu ka dhignay ama naartii waxaanu ka dhignay tadkiratan waana ayaanu ka dhignay mid lagu waana qaato lagu xusuusta naarta aakharo wa mataacan raaxa iyo intifaac baanu ka dhignay lilmuquwiina kuwa dig jira kuwa socotada ahee dig jiree dhulka cidlada amaraya kuwaasaanu raaxo iyo intifaac uga dhignay saasuu rabbi ilahi subxana wa tacala bal ka warrama biyahan aad cabbaysaan ma idinkaa daruuraha ka keenay mise annagaa ka keena soo dejiya jawaabtu allow adaa soo dejiyo biyahan noloshiinoo dhan ku taagan tahay ilaahay baa keena haddaan doonno biyaha waxaaban ka dhigi lahaynba iyaga dhanba khadhaadh aan la cabbi karin maad shubridaan marka in yar oo shaqaa kuma lihid haddii adduunkaoo dhan isu tagoo isu kaashado khalqigoo dhan khubaradiisa galbeed iyo bariba haddii laysu tago dhibic biyo ah cirka lagama keeni karo soo saas ma nolosheenoo dhanna iyadoo dhan waxay ku taagan tahay dhibicdaa samada ka imaanaysa dhowr sano haddii ilaahay uu joojiyo dhibicdaa imaanaysa adduunka oo dhan waa isku dhex daadanaya magaalo iyo biy miyiba in badan dadku waxay u haystaan miyiga unbaa roob u baahan soo ma miyiga qolyaha beeraha iyo xoolo dhaqatada iyo kuwaasaa roobka ku taagan oo noloshooda ku taaganta laakiin magaala iyadu maxay roob uga baahan tahay warshado iyo waxbaa u shaqaynhaya warshada shaqayn mayso hadii dhibic la waayo saas maana marka ma idinkaa soo dejiye mise allah soo dejiye allah nagaa soo dejin u leey haddaanu soo dejinno shukriyo oo nicmadaa weynankiisa weynankeeda qira baa laleeyahy macana mar kaleeto bal haddana fiiriyo oo dabkan aad shidanaysaan wax ku karsanaysaan ku bislaysanaysaan ma idinka ayaa geedka dabkaa laga soo saaro ma idinkaa geedkaa abuuray ilan dabku geed buu ka yimaadaa geedaha waxaa jira qaar dabka xambaarsan oo isagoo qoyan buu haddana dabkii xambaarsan yahay saas maana waa kaynu soo marnay suuratu yaasiin akhirkeeda waan kusoo marnay suuratu yaasiin akhirkeeda oo geedka isagoo baadiyaha la marayo baa inta latiisa lasoo gooyo oo laantii laan kaleeto lagu xoqo ayuu dabku ka dhalanaya sidaas maana waa meesha madagta la yidhahdo maana madagta marka dabkan aynu yacni shidanaynaay wuxuu ku dhex jiraa geed ilaahay abuuray geedka dabkan aad kala soo baxaysaan geedka ma idinkaa abuuray mise alla abuuray allow adaa abuuray dabkani maydaan hesheen hadduusan alla geedkiisa idin abuuri lahayn saasaa laleeyahy macana oo dabow maxaynu uga baahannahay adduunka haddii dab laga waayo ma jiraya ya dabku ma laga maarmi kara dabku waa balaayo loo baahan yahay dabku adduunka ka marmaarmi karo sidaan biyaha ugu baahannahay baan dabkana ugu baahannahay ilahay subxana wa tacala nicmooyinkiisaasu ina tusaya macana geedkaasi annagaa soo saarnay buu rabbi yuri subxana wa tacaala laba muhiimadood baa loo soo saaray waa midda koowaade horta inaad intifaacsataan khaas ahaan dadka dib jira ee meelaha cidlada amaraya ee socotada ah inay intifaacsadaan waa kow waa midda labaade in lagu xusuusto oo naarta aakharo iyo cadaabka aakharo lagu xusuusto oo rabbi subxaana wa tacaala sida macnaha waxa weeyaan nabiga axaadiistiisa ku sugan dabkan aan shidanno naarta jahanama asalkiisu ka yimid naartii jahanamo dabkeedii kulkiisa kulkii dabka ayaa toddobaatan kor la qaybiyey qayb ka mid ah yaa marka laynoo keenay weliba sida xadiidka axmed uu warinayo uu kutusayo laba goor baa badda lasoo mariyey badda lagu soo qaboojiyey isagoo toddobaatan kulku ahaa oo toddobaatankii toddobaatan meelood loo kala dhigay meel ka mida wey meeshiibaa haddana laba goor badda lagu soo qaboojiyey sidaasaa laynoogu keeno on ku intifaacsanayna haddii aan badda la soo marin lahaynna maba inaan intifaacsanen jahanamo kulkeeda haddaan la soo qaybin lahaynna warkeeda iska badaa marka saxaabadu waxay yidhahdeen rasuul ilaahayow kanaaba ku filaan lahaa dadka in lagu cadaabay markaasaa nabigu wuxu uhi sal ly slm ilahay waan ku dhaartay lixdan iyo sagaalkii qaybood ee ka hadhay baa lagu dari doonaa bu ihi markaasaa lagu cadaabi doonaa dadka ilaahay cadaabayo subxana wa tacala soma marka markaad aragto dabkan iyo siduu wax yeelayo iyo hunaca markaad aragto waxaad ku xusuusanaysaa cadaabkii aakharaad ku xusuusanaysa saasaa la doonaya cadaabka aakharo mar kaba inuu qalbiga kusoo dhaco oo aad macnaha waxa weeyaan baraarug gasho ayaa la doonaya maanaa saas yani waxaad arkaysaa dabka qaarkii wuxuu gaadhayaa birta ayuu daqiiqado gudahood ku kala goynaya samaydana dabka raashinka lagu karsada keliya maa korontadu waa nooc dabka ka mida waa nooc dabka ka mida daqiiqado ilbidhiqsi gudaheed buu wuxuu ku kala goynayaa birta ku kala jaraya kaasa way wax laga warramay kaa markaad aragto saa u holcayo wax rogayo baabi'inaya waa inaad garato markaba qalbigaaga kusoo dhacdo waryaa mid kale mid ka daran baa jira kii jahanamo soo kan iyo wax ka daran un maaha alla ilahay ka diyaargarow tadkira saasaa loogu talagalay macna afara'aytum mal ka warrama almaa biyihii ka warrama alladii biyahaasoo tashrabuuna aada cabaysaan a antum idinka miyaa anzaltumuuhu soo dejiyey biyahaas min almuzni daruurtaba idinkaa ka soo dejiyey am amase naxnu annaga ayaa almunziluuna kuwa soo dejiyey oo daruurta ka keenay low nashaau haddaan doonno jacalnaahu waxaanu ka dhigi lahayn biyahaasi daruurta ka imaanaya ujaajan kuwa khadhaadh baan ka dhigi lahayn oon la cabi karin oon la intifaacsan karin ee falowlaa tashkuruuna maad rabbigiin ku shukridaan nicmadan intaad garataan ood rabbi u aqoonsataan kadibna waajibka idinkaga aadan maad ku kacdaan afara'aytum bal ka warrama annaara bal dabka ka warrama alladii dabkaasoo tuuruuna aada shidanaysaan a antum idinka miyaa anshatum abuuray shajaratahaa naartaa iyo dabkaa geedkiisa am amase naxnu annaga ayaa almunshiuuna kuwa abuuray oo amaamuday mise annagaa samaynay oo abuurnay allow adaa abuuray wey naxnu annaga ayaa jacalnaaha waxaanu ka yeelnay tadkiratan yacni tun lagu waana qaato oo lagu xusuusto midii aakharo wa mataacan baanu ka dhignay dabkaa isagaa raaxo iyo imtijira muqwiinta waxaa la yidhaahdaa waa kuwa dhulka cidlada maraya socotada oo dadka kaleba waa u baahan yihiin iyagaa cid walba uga baahi badan markaad dhul cidlaa intaad marayso aada iftiin u baahantah oo qabow ku hayo oo waxaad kulaaxdood isku kululayso u baahantah oo aada gaajaysantaho raashin aad karsato u baahantah oo meelaad u baxsanood u carari uusan jirin xilligaasaad ugu baahi badan tahay dab inaad hesho lilmuqwiina marka waa dadka socotada ee meelaha cidladaa maraya way macna fasabbix bismi rabbika fasabbix nazah oo tasbiixso bismi rabbika rabbigaa magiciisa nazah rabbigii alcadiimi ee weynaa falaa aqsimu waan dhaaran buu rabbi yihi subxana wa tacaala bimawaaqici nujuumi xidiguhu meelahay dhacaan baan ku dhaaranaya wa inahu isagu dhaarkaas laqasamun dhaar weeye low taclamuuna haddaad og tihiin cadiimun oo weyn e inahu isagu waa ka wax shayga lagu dhaaranayo inahu isagu qur-aanka laga wadaa la qur'aanun qur'aan wey tan fii kitaabin kitaab dhexdii kitaabka qur-aankaasoo fii kitaabin kitaab dhexdii ku sugan kitaabkaasoo maknuunin la ilaaliyey oo shayaaiinta iyo intaa xunuxudh o dhan laga ilaaliyey laa yamasuhu kitaabkaasoo laa yamasuhu uusan taabanaynin ila almutahharuuna kuwa la dahiray mooye tanziilun soo dejin wey oo min rabbi alcaalamiina uunka rabbigooda xaggiisa laga soo dejiyey xaggaa rabbi buu ka yimi subxana wa tacala rabbigaa nasaha marka maadaama adigu aadan is abuurin noloshoodu noloshaadu waxay ku taagan tahay oo dhanna aadan waxba ku lahayn oo ilaahay kuu diyaariyey asalkaagana ilaahay baa ku abuuray jiritaankaaguna waxaad ku jirto waa wax ilaahay diyaariyey oo isku habeeyey waxaad adigu xoog iyo xeelad ku keensatay ma aha maxaa lagaaga baahan yahay marka fasabbix bismi rabbika nazah rabbigaa magiciisa oo waxaad ka nasahdaa wax kastoon u qalmin ka foge shirki ka foge oo ilmo ka foge oo baahi ka foge oo cilad iyo naqsi oo dhan rabbigaa magacyadiisa ka foge isaga magaciisa hadaad ka fogeysana isagiina waad ka fogeysa wax alla waxaan u qalmin o dhan ka foge rabbi subxana wa tacala rabbi wuu dhaartay subxaana wa tacala wuxuu ku dhaartay bimawaaqici nujuum mawaaqic nujuumka waxa la yhahda nujuumku waa xidigaha wey sida macnaha loo badan yahay mawaaqicduna waxaa la yidhahdaa meelaha ay dhacaan xidiguhu laba macnaa u xoog badanoo xidiguhu markay socdaan mid walba wuxuu hayaa tub iyo jid loogu talagalay oo uusan midig iyo bidix uga leexanin mawaaqica nujuum intaa laga wado waa suurtagal oo nidaamka adduunku ku socda ilaa wax weeye qoraxdii jid bay haysataa bayixii jid buu haystaa xidigahan mid walba jid buu haystaa mid mid ku leexanayana ma jiro mid ka mid a hadduu jidkiisa wax yar ka bixi lahaa adduunkaana khalal baa ku dhici lahaa nidaam bay ku kala socdaan mawaaqic nujuum taa waa la yidhahda mawaaqic nujuum waxaa kaloo noqon karaa xidiguhu markay dhacayaanoo gelinka dambe habeenkii ay hoobtaan meelaha ay ku dhacayaan taana mawaaqic nujuum waa la yidhahda adiga xidigaha dhicitaankoodaan ku dhaartay bu rabbi subxana wa tacaala iyo meelaha ay ku dhacayaan in lagu dhaarto xidigaha mawaaqicdoodu waa dhaar weyn shayga lagu dhaaray intaan la gaadhin ba waxaa la leeyahay waa dhaar weyn haddaad og tihiin waa dhaar weyn yani waxa wey waa makhluuq cajabtiisa law makhluuq cajab badan buu sidiisaba ilahay ku dhaartay subxana wa tacala inkasta makhluuqaadka o dhan uu rabbi ku dhaartay waanu tegi doono falaa uqsimu bimaa tubsiruuna wamaa laa tubsiruuna khalaa'iqda o dhan baa soo gelay haddana ilahi subxana watacaala si gooniya hadduu khalqiga ugu dhaarto magaciisa sheego yani waxa weeye wuxuu leeyahay si gooniya buu cajab u leeyahay oo mudnaan gooniya buu leeyahy maanaha waa dhaar weyn e wuxuu rabbi ku dhaaranayaa qur-aanku waa yani kani waa qur-aan wanaagsan kitaab wuxuu ku dhex sugan yahay la ilaaliyey kitaabka uu ku dhex sugan yahay sida raajixa waxa weeye laba tafsiir baa xoog badan fii kitaabin maknuun in la yidhahdo waa lawxulmaxfuudka oo dee waa la ilaaliyey oo waxaa laga ilaaliyey malaa'igta ka shaqaynaysa waxaan ahayn looma ogola halkaa ma tegi karaan kitaabka ay qur-aanku ku dhex yaallo waxaa kaleeto tafsiir ah in laga dhigo malaa'igtu waraaqaha ay wataan ayadana rabbi baa ku sheegay subxana wa tacaala kallaa inaha tadkira muxuua fii suxufin mukaramatin marfuucatin mutaharatin biaydi safara kiraamin barara baynu tegi doonaa waa qur-aankii qur-aanku marka suxufulmalaa'ika buu ku qoran yahay kuwa in laga wado fii kutubin fii kitaabin maknuun oo maknuunka markaa waxaa laga wadaa malaa'igta unbaa haysee innaga waa inaga qarsooye kitaabkaasuu ku dhex qoran yahay qur-aanku oo malaa'ig unbaa gacantiisu gaadhi kartaa kutubta uu ku qoran yahay ama looxulmaxfuud ka dhig ama suxufta malaa'igta ka dhig laa yamasuhu ila almutaharuunana waxay noqonaysaa malaa'ig ilaahay tahiray mooye cid kaloo taaban karta ma jirto gacan kale ma gaadhi karto looxulmaxfuudka ama suxufta malaa'igtu ee qur-aanku ku qoran yahay malaa'ig unbaa u dhowaan karta suurat lqasas aakhirkeeda waa kaan ku soo marnay shayaadiintu inaysan ka ag dhowaan karaynin qur-aanka tii bay lamidta manaa marka shayaaiin iyo wax nijaasayo caqiidadiisu nijaasaysantaha jirkiisu nijaasaysan yahay maxfuudkana uma dhowaado suxufta malaa'igta ee qur-aanku ku qoran yahayna uma dhowaado tafsiirka u fiican waa midka isagaa wey amaa in laga dhigo laa yamasuhu ila almutaharuuna qur-aanka laftiisa laga dhigaayo waa tafsiir laga xoog badan yahay oo markaa loo daliishado qur-aanka inuusan taaban karin ruuxa wayse qabin taa adilo kaleeto ha loo raadiyo waa masale khilaafiya wey laakiin adilo kale ha loo raadiyo ka janaabada qaba qur-aankii ma taaban karaa haweenayda caadada qabta ma taaban kartaa ka aan wayse qabin ma taaban karaa waa masaa'il adilo kale in loo helo mooye laa yamasuhu ila almutaharuuna looma daliishan karo leanna maba haba qur-aanka kama hadlayso waxay ka hadlaysaa ima lawxulmaxfuudka ima suxufulmalaaika taasaa laga hadlay inay sidaa tahayna waxaa laga garanaya buu leeyahay ninka ibnulqayim caleyh raxmatullah almutaharuuna waxaa inta badan loo isticmaalaa buuhi malaaigta haddii mu'miniin laga hadlayo mutatahir baa la yidhahda waa saas maana mutaahir mutaharna waxa la yidhahda malaaigta lagu tilmaamaa mu'min iyo bini aadam haddii laga hadlayana mutaahir baa la dhaha ijcalnii min altawaabiina wajcalnii min almutaahiriina wey waa kaan suuratul ku soo marnay tawba sidoo kaleeto yani waxa weeyaan mutaahiriin baa ladhaha muminiinta amaa mutaharuun haddii la yidhahdo malaaigta loo isticmaala bu leehay marka waa malaaig malaaig unbaa u dhowaan karta oo taaban karta ee meeshan bini aadan lagama hadlayo qur-aanna lagama hadlayo wy maana sidaas weya falaa uqsimu waan dhaaran buu rabbi yihi subxana wa tacaala falaa uqsimu waan dhaaranayaa bimawaqici nujuumi xidiguhu meelaha ay dhacaan baan ku dhaaranaya wa inahu isagu qasamkaasi laqasamun dhaar weeye low taclamuuna haddaad ogtihiin cadiimun oo weyn e inahu isagu qur-aanku la qur'aanun qur-aan weeye kariimun oo wanaagsan oo fii kitaabin kitaab dhexdii ku sugan kitaabkaasoo maknuunin la qariyey oo indhaheenna laga qariyo malaa'igta suxuftooda wey ama maknuunin la ilaaliyey oo laga ilaaliyey cid kaloo idin looxulmaxfuudka ama malaaigta suxuftooda ku qisa laa yamasuhu kitaabkaasoo ayna taabanaynin ila almutaharuuna malaa'igta la dahirin mooyo cid kale ma taabanayso shayaaiin kama ag dhowaan karaysa wy macnaha tanziilu weeye soo dejin weeye qur-aanku oo min rabbi alcaalamiina uunka rabbigood xaggiisa laga soo dejiyey allah soo dejiyey nebigana ku soo dejiyey ee meel kale kama imaanin hada wabilahi tawfiiq wsal llahuma wslm ala nabiyina mxamedi